bismi اllahi الraxmaan raxiim awalu kitaabi الnikaax ayb nikaaxii buu marka soo hormariyey soonku marka meel dambeu geeyey isagayb intii muddaa nikaaxii buu ku jirayaa haddana dalaaqii buu gelayaa markaa kadib ayaa soonkii iyo janaasadii iyo uu gelayaa ayb tartiibtiisu marka tartiib aad aad uga duwan waaye tartiibta ay qabaan kutubaha kale badana ayb baabu الtaxriidi calى الnikaaxi ayb isku boorin laysku booriyo nikaaxi nikaaxa marka dabcan jimaacana waa la yidhaahdaa caqdigana waa la yidhaahdaa waa mushtarag waa la yidhi oo erayga nikaax caqdiga iyo jimaaca labadaba mushtaragay ku yihiin sida qarcigu uu mushtarag ugu yahay duhriga iyo xaydka bacdu ahlilcilmina waxay yidhaahdeen nikaaxu wuxuu asal ku yahay xaqiiqo ku yahay wadciga jimaaca caqdiguna majaazuu ku yahay waqiila bilcagsina waa leeyi isaga xukunkiisa marka laga hadlaayo ilaa shanta xukun bay geliyaan culammada fuqahada ayb waxaase loo badan yahay sida guud inuu iska sunno yahay nikaaxu sunnatulambiyaa inuu yahay sunnana dadkana marka lagu tirtirsiiyey allaahumma qofkii de zino isaga cabsanayo soonna aan diyaar u ahayn isaga markaa yacnii hadday keenaysa nikaax ka tegistu zino inuu ku dhaco marka culammada gabal marka waxay leeyihiin waa waajib inuu markaa guursado awoodna uu u leeyahay qال الإmام أbو dاود رحimه الله تaعالى xadثna cثman بن أbي شhيبة qال أخبرna جرير عن الأعmش عن إbrاhيم عن cلqمة qاal waxa uu yidhi iنii anigu laamشhi anoo soconaya maca cabdاللahi بن mascuud aan la socdo bminan mina إid laqiyahu cثmaanu cثmaan baa la kulmay faاstakhlaahu waa gooni yeeshay oo gooni ay u baxsaday marka hadday de dadku laba hadday isla socdaan mid aan gooni loola faqin sooma aynan ahayn marka culamada waxay leeyihin dad kale la joogeen baa laga yaabaa inuu ka idin dalbadayn intu waa suuragal ayb id laqiyahu cuثmaanu baa la kulmay faاstakhlaahu waa la gooni noqday falamaa ra'aa cabdullaahi markuu arkay an laysat lahu xaajatun falamaa ra'aa cabdullaahi cabdullaahi markuu arkay an laysad anhu sha'niya laysad lahu cumaan inaynan u sugnaanin xaajatun wax xaaje ah oo hadda sir ah yacnii inaanu lahayn markuu ogaaday qaala lii wuxuu igu yidhi cabdullaahi tacaala yaa calqama kaale calqamo yani wuxuu ogaaday sir gaara cusmaanadda inuusan haynin markaasuu yidhi calqamow kaale faji'tu waan imid faqaala waxa uu yidhi faqaala lahu cumaan cumaan wuxuu ku yidhi ibnu mascuud wuxuu ku yidhi alaa nusawijuka miyaanu kugu zawjaynaynin miyaanan kuu guurinaynin yaa abaa cabdiraxmaan jaariyatan gabar bikran oo yar yani gabar ah lacallahu yarjicu ilayka lacallahu mudan markaa oo waxaa dhici karta yarjicu ilayka inuu kuu soo celiyo xaggaaga min nafsika nafsaddaada maa kunta tacahadu wixii aad taqaanay dhallinyaronimadaada wixii aad taqaanay iyo nashaadkaagii iyo yacni firfircoonidaadii lacallahu yacni inuu markaa u kuu soo noqdo miyaadan markaa guursanaynin dhallinyaronnimadaadii wixii yacnii shabaabnimadaadii iyo xooggaagii iyo firfircoonidaadii say kugu soo noqotay miya miyaanan kuu guurinaynin faqaala cabdullaahi cabdullaahi waxau yidhi lain qulta daaka haddaad sidaa tidhi laqad samictu rasuulallahi sal ll slam nebigaan maqlay yaquulu isagoo dhahayo man istadaaca minkum albaa'ata falyataزawaj qofkii awoodoo idinka idinka mida albaa'ata yacnii guur qofkii awoodi karo baa'adu marka waa xoolihii meherka iyo wuxuu ku guursan lahaa ee awoodna u leh falyataزawaj amar waayo marka ha guursado amarkaanay culammada qaar waa waajib dhahaan marka ninkiiba awood u leh qaarna ay yidhaahdeen may amru istixbaabku fainahu aqadu lilbasari isagaa aragga laabi og wa axsanu lilfarji farjiga isaga ayaa ilaalin og waman lam yastadic qofkaan awoodinoo minkum idinka idinka mida fa calayhi bisawmi soon ayaa korkiisa fa calayhi bisawmi fainahu lahu wijaa'un fainnahu soonku wijaa'un weeyaan shahwojebin yaa lahu isaga oo u yahay yacnii shahwojebin baa ugu sugan oo dhufaanid baa ugu sugan oo marka haddaanu awoodaynin inuu markaa soonkii uu la yimaado soonku marka mawaajibuu noqonaya isagu yani amarka kan buu raacaya fainahu lahu wijaau soonku marka dhufaan ayuu u yahay oo qofku wuu dhufaanayaayo shahwadii buu ka jebinaya xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa guurka in laisku tirtirsiiyo oo baabka wixii loo baabaystay iyo xadiidku waa isleeyihiin ayb meeshan marka waman lam yastadic minkum facalayhi bisawmi iyay culammadu waxay u daliishadaan xalka keliya oo qofku haddaanu guur awoodi karin inuu soomo waay bis hal kalama jiro hadday wax kale jiraan wuu sheegi lahaa rasuulka baabu maa yu'maru bihi min taswiiji daati اddiin baabu bayaani maa kii caddayntiisiiba u baabia yu'maru bihi la amrayo oo min taswiiji daati اddiini diinta midda u saaxiibka ah guursashadeeda qofku in haween yani diinle uu guursado qaala xadaanaa musadadun qaala ahbaranaa yaxya yacni bna saciid qaala xadaanii cubaydاllaahi qaala xadaanii saciid bnu abi saciid can abiihi can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalيyه ali wasalam qaal tunkaxu الnisaa'u haweenka waa la nikaaxsadaa liarbacin baa loo nikaaxsadaa diin ahaan ma aha yacni dadka sida iyaga ku jirto shahwada ku jirto iyo rabitaanka dadka yaa haweenku waxay yihiin inay afar ka fiiriyaan badanaa dadka ragga yacni haweenku afaray u guursadaan limaalihaa bay u guursadaan walixasabihaa bay u guursadaan maalkeeda iyo nasabkeeda walijamaalihaa quruxdeeda iyo welidiinihaa diinkeeda fadfar bidaati ddiini midda diinta u saaxiibkaa ku liibaan taribat yadaaka labadaada gacmood dhulka ha dhacaani marka yacni waa habaar aan hadda habaar loola qasdaynin oo iska afka un iska bartay marka baabka wixii loo baabaystay iyo xadiidku waa iswaafaqsan yihiin fadfar bidaati اdiini taribad yadaaka waa maxalu shaahid oo qofku inaanu qurux iyo yanii maal iyo nasab keliya eegine inuu marka koowaad diinta ka fiirsano kow ou diinta eego ayb maxaa yeeley iyadu baa yacnii jiritaankeeda ama joogisteeda adduunyada iyo aakhirada labadaba ku anfacaya kuwan kale laakiin nafcigooda waa gaaban yahay ma dheera baabun fii taswiiji alabkaar haweenka marka gabdhaha guursashadooda yacnii sidan unbuu baabeeyey waa mustaxab ma dhihin waa ma dhihin yacnii isagu xugun uma uunan sheegin marka xadiidkaa xugunka cadday doonan xadiidkaa caddaynaa qال xadaثna بن حنbل qال أخbarana أbu muعaaوiية xadaثna أحmed بن حنbل qال أخbarana أbu muعaaوiية qال أنbأna الأعmش عan sالم بن أbi الجacd عan jaaبir بن cabdاللaahi qaal qaala waxa uu yidhi jaabir qaala lii rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga wuxuu igu yidhi atasawajta miyaad guursatay sidaasuu igu yidhi nebiga qultu waxaan idhi nacam haa yanii tasawajtu waan guursaahay qultu waxaan idhi nacam haa qaala waxa uu yidhi bikrun am hayibun bikrun tasawajta am hayibun tasawajta taasay ka dhigan tahay gabar miyaad guursatay am hayibun mase waxaad guursatay garoob bikran bikran am hayiban nusaqa qaara qoraayo marka macnuhu markaa waxaa weeye dabcan atasawajta bikran am hayiban maad guursatay faqultu waxaan idhi hayiban garoob ayaan guursaday nusaq qaarna hayibun yaa dhiidhigaya qaala waxa uu yidhi afalaa bikran maxaa guursan weysa gabar ayb afalaa bikrunna waa qoraya afalaa bikrun tasawajta taasay marka noqonaya gabar yani maxaad u guursan weyse tulaacibuhaa saa ma dhigayo afalaa bikran yani afalaa bikran gabar maxaad u guursan wey afalaa tasawajta bikran maxaa u guursan weyse tulaacibuhaa wa tulaacibuka adigana aad la ciyaarto iyadana kula ciyaarto waxaa kale culimmada yidhahdaan macnaha yani afalaa bikran tulaacibuhaa waxay ka timid ay dhahaan qaarkood hadda tan min allacib waxaa kale yidhaahdaan min mulaacabati mulaacaba bimacnaa waxaa weeyaan dhareerka min allucaaba u jeeda dhareerka mid adna aad ku dhareerta iyadana kugu dhareerta oo iyadii marka qaar marka halkaas ka timiday leeyihin macnuhu marka waxaa weeyaan waa isku dhow yihiin macaanidooda xadiidkan bukhaariiyo muslim baa soo saareen laakiin jaabirsa sabab kale u guursaday oo gabdho badan baa la dhasheen aabihiina uga dhintay marka haddii wuxuu yidhi aan gabar iyaga lamida keeno inay gurigii iyo dhibaato ka timaadaan ka baqay buu yidhi marka qof xoogaa iyaga karoona ka waaye aragsanoo tinta iyo ka shallayso oo dhaqaalayso yaan saasaan u guursaday yuu yidhi garoobka marka garoobka haddii macno uu jiro gaar ah oo iyada marka aan gabadhii laga helaynin in la guursadaa waa fiicantaha wax dhibana maha nebiguna xaasaskiisu waa u badnaayeenba garoobka caaisho un baa wuxuu ku guursaday ee gabar ahaan uu ku guursaday inta kale garoob bay ahay macnaheedu marka ma aan garoobka inaan la guursan karin inay xaaraan tahay ama inay karaaha tahay ma aha laakiin qofku hadduu dhallinyar yahay isaga gabarh baa yacni u wanaagsan haddaanu maslaxad kale fiirsanaynin qaala baabu nahyi can taswiiji man lam yelid man lam yelid oo dhiga man lam yelid min annisaa iska reebid la iska reeba can taswiiji man axad guursashadiisa lam yelid aan dhalin oo min annisaa'i haweenka ka mida yani aan dhalaynin baa laga wada man lam yelid ay man laa yuulad man laa yuuladu man laa man laa yelidu haay mid aan dhalaynin guursashadeeda iska reebidda la yska reebay see lagu ogaana haweenta inay dhalayso inaan dhalaynin taasaa marka iyada waxay u baahan tahay qofku haween uu rabaa inuu guursado inay dhalayso inaanay dhalaynin isaga ma ogaan karo laakiin culammadu waxay yidhaahdaan uun wuxuu ka fiirinayaa uun dadka hooyadeed iyo abaryaraalkeed iyo siyaabahaas ku fiirinaya meelahaas wailaa isagu qaybka ma oga laasima hadday garoob tahay waa dhici kartaa dee inuu waa la ogaan karaa laki haddaanay garoob ahayn oo gabar ay tahay inay dhalmo badan tahay inay dhalmo yar tahay inaanay dhalaynin midna lama ogaan karo ya soo geli way soo geli haddaan maslaxo kale qofka aan u guursanaynin mararka qaar baa maslaxa imaan kartaan qaala abu daawuud kataba ilaya soosaa ma dhigaa kataba mukaatabahu xadiidkan ku werina marka sheegi kataba ilaya xusayn bnu xuraysin almarwasiy qaala xadaana alfadl bnu muusa wahuwa sinaaniyu can اlxusayn bni waaqid wahuwa almucallim can cumaarata bni abi xafsa can cikrima can ibni cabaasin qaal jaءa rajulu nin baa yimid ila nebiy buu yimid sala اllahu calayh waali wasalam faqaala waxau yidhi ina imra'atii haweenayda laa tamnacu ma diidayso yadda laamisin mid taabanaya gacantiisa yacnii nin taabanaya gacantiisa haweentayda ma diiddo yacni wuxuu u sarbeebayaa marka zina yacnii wuxuu sarbeebayaa marka qof aad yacnii u dhowrsoon ma ahan buu tilmaamaya qadaf wax keenayana hadda kan ma aha isagoina imra'atii haweenaydayda laa taruddu yadda laamisin laa tamnacu yadda laamisin qaala nebigu wuxuu yidhi qarribhaa fur qarribhaa bimacnaa fogey bimacnaa furduu ka wada qaala akhaafu an tatbacahaa nafsii nafsadeyda inay raacdaan ka baqayaa oo yacnii nafsadeyda inay raacdaan ka baqayaayo waan jecelahay u leeyahay see yeelaa marka waxaa laga yaabaa dabcan inaanay zina hadda uunan ku arkin ama zino aan u jeedinba isaga hadda maxaa yeel haddii zino iyo wax lamida uu ku arkay dee nebiga ma uunan dhahayn iska hayso marka ma dhihi lahayn ayb qaala waxa uu yidhi fastamtic bihaa waayahay hayso oo ku raaxayso hayso sidaa buu yidhi marka akhaafu an tatbacahaa nafsii nafsadayda inay raacdo yaan ka baqayaa markuu leeyahay xadiidku marka see baabka iyo tarjamadiisu iyo xadiidku isu yeelanayaan nafsadiisa waxyaabaha ay ku raacayso ayaa laga yaabaa dhalmada iyo wax lamidka inay gasho siyaabaha un lagu keeno maana si kale xadiidku uguma cadda tarjamada iyo xadiidkuwaxaa kaloo laa tamnacu yadda laamisa lagu macneeyey yacnii maalka iyay aad u bixin badan tahay oo waa maalku dheel badan tahay sidaana marka culamaaulxadiid qaara u macneeyey meeshaas waa maalku dheelid badan tahay saa in loo jeeda qaala xadaanaa axmed bnu ibraahim qaala akhbaranaa yaziid bnu haaruun qaala anba'anaa mustalimu bnu saciid ibnu ukhti mansuur ibni zaadaan can mansuur yani ibna zaadaan can mucaawiyata bni qura can macqil bni yasaar qaala jaءa rajulun ila nebiy sal اl slam nin baa nebigu u yimid faqaala wuxuu yidhi innii anigu asabtu imra'atan haweeney baa nasiiba daatu jamaalin quruxu saaxiiba waxasabin nasabu saaxiiba wa annahaa iyaduna laa telidu ma dhalayso haweeney quruxu saaxiiba yaa nasiiba iyo nasabba laakiin ma dhalayso marka waa waan uu guursaday dabcan qaala nebigu faqaala waxau qaala waxau yidhi laa maya wa anna haa iyadu laa talidu ma dhalayso afa atasawajuhaa ma guursadaa marka inaan weli guursanin iyo inuu markaa guursadayoo ma haystaa guurkeeda oo u jeeda qaala laa buu yidhi maya ha guursanin uma ataahu ثaaniyata buu u yimid fanahaahu waa ka reebay uma ataahu ثaaliثata ayuu yimid faqaala wuxuu yidhi tasawaju اlwaduuda midda yani tasawajuu guursada alwaduuda kuwa marka naxariista badan ayb ama nimankooda isjeclaysiiyo alwaluuda dhalmada badan facuul waa mubaalamfilat mubaalaca alwaluuda dhalmada badan marka siduu ku ogaanaya waa sida aan sheegay fa innii mukaafirun bikum اlumam ummadihii baan marka idinkugu faanaya xagga badinta ummadihii baan anigu idinkugu faanayaayo xagga badnaanta ayb marka aqaaribta un inuu ka fiiriyo ninku hadduu naag rabo inuu guursado aqaaribteeduu fiirinaya bis shaarixanna marka sidaa ugu leeyahay qaala xadaana alxasan bnu caliy qaala samictu yaziida bna haaruun yaquulu ra'aytu mustaliman ayaan arkay fakaana yaqacu yamnatan wayasratan xadiidkan waxaad dhaci karta nusakha gobol inuu ka maqan yahay laba wuxuu ii geliyey aniga qows dhexdooda marka nusakha goboluu ka maqan yahay qaarkood fakaana yaqacu yamnatan wayasratan midigii bidixsa u dhacdhacayaan arkay qaala alxasanu bnu caliyin lam yadac janbahu ila alardi dhinaciisa dhulka ma dhigin arbaciina sanatan afartan sano qaala abu daawuud mustalim bnu saciid bni akhii wabni ukhti mansuur ibni zaadaan makasa sabciina yowman buu nagaaday lam yashrab ilmaa toddobaatan maalmood buu nagaadayo biyo uusan cabin ayb wax calaaqaa lamale un wax yar unbuu marka ninkan baa mustalimkan baa warka uu ku yimid unbes laakiin baabka hadda waa ka soo baxay tasawaju lwaduuda alwaluudadaas waa intii laga rabay nusakha gabalna maba dhigaya qof uu dhigaayo ma jira intaan baabun fii qowlihi tacaala azaanii laa yankixu ilaa zaaniyatan ilaahay qowlkiisa macnihiisiiba u baab yahay azaanii ninka zaanigaa laa yankixu ma nikaaxsado ilaa zaaniyatan meeshan marka meelaha ugu ishkaalka badan bay ka mid tahay azaanii laa yankixu ilaa zaaniyatan nikaaxaani ma wadci baa laga wadaa jimaac mase waxaa laga wadaa caqdigii culammada qaar waxay leeyihin caqdi baa laga wadaa ninka zaanigaa ma guursado oo caqdi uma qabto ilaa naag zaaniyada maaha imaam axmedaana sidaa qaatay oo wuxuu leeyahay ninka cafiifka ah dhowrsan naag zaaniyada inuu guursado maba u bannaanaba ayb xanaabiladuna maba ansaxayo camalay leeyihiinba nikaaxa ama ugu yaraan waa nikaax nahyi ku dhacay ayb culammada marka shaaficiyada iyo kayrkoodna waxay leeyihiin macnuhu waxaa weeyaan laa yankixudaan macnaha ninka zaanigaa ma ka sinaysta waay ilaa zaaniyad maaha mid isaga lamidunbuu ka sinaystaa waay ee qof cafiifada dhowrsan kama sinaysto ama waxay leeyihiin waaba khabar ee haddana xugun ma aha waxan kaa zaaniyi zaanigu laa yankixu ma nikaaxsado ilaa zaaniyatan sida caadadu waaba saas zaani zaaniyad unbuu raadsadaa ee hadda yacni waxaa weeyaan hadday isguursadaan ma bannaano iyo maaha labadaas marka qowl baa ku kala jirto sheekh maxamed alamiini shanqiidi kitaabkiisa adwaa'ulbayaanka tafsiiru suurati nuurna wax badan buu sheegay waana meeshan yacnii inay aad dhib badan tahay buu sheegay laa yankixudaas macnaha majaaziga mayaa lagu xambaarayaa macnii xaqiiqada mayaa lagu xambaarayaa labadaba mushtarag miya macnihii mushtaraga miyaa lagu xambaarayaa khabarun bimacna nahyi miyaa mase waa khabar iska caadiya war badan buu sheegay aad inay ishkaal badan tahayna uu sheegay hadduu ka toobad keeno laakiin dabcan qof markaa dhowrsan qofku markaa dhib ma laha hadduu guursada marka xafiifada qaala xadaana ibraahim bnu muxamed ataymiyu qaala akhbaranaa yaxya can cubaydillaahi bn اlahnas can camr bni shucaybin can abihi can jaddihi ana marhada bna abi marhad alhanawiy kaana yaxmilu اlusaara maxaabiista ayuu qaadayey bimakata maka ayuu u qaadayey wa kaana bimakata makana waxaa joogta baqiyun haween zaaniyad ah yuqaalu lahaa lailaa canaaq magaceeda canaaq wa kaanad waxay ahayd jaahiliyadii sadiiqatahu saaxiibtiisay ahayd oo waqhtigii jaahiliyada laga hadlaya islaamka ma ahan qaala waxau yidhi ji'tu ila nebiy sal l slam nebigaan u imid faqultu waxaan yidhi yaa rasuula allah ankixu canaaqan ankixa waxaan nikaaxsanayaa in guursanayaa canaaqan haweentaas qaala fasakata canii nebi waa iga aamusay fanasalad waxaa soo degtay wazaaniyatu laa yankixuhaa ilaa zaanin ow mushrik haweenta zaaniyada ma nikaaxsada ilaa zaani ama mushrik maaha nahyi miyaa marka ma nikaaxsado manaa ma bannaana inuu nikaaxsado halkaa marka ay ka dhalanaysa cafiifka ma guursan kara inay tahay mise ma ahan labada qowl waa la yidhi fadacaanii wou ii yeedhay faqara'ahaa calaya dusheeduu ku akhriyey wa qaala wuxuuna yidhi laa tankixhaa ha nikaaxsanayni xadiidku marka wuxuu xoojinayaa marka madhabka xanaabilada oo uu leeyahay marka laa tankixhaa ha nikaaxsanin nebigu marka waa ka reebay nahyiguna wuxuu keenayaa taxriim ayb saabuu keenaya marka haddee nahyigu hadduu ku dhaco qofka nikaaxu ma ansaxayaa laakiin mas'aladii markaa hal nahyu yaqtadi اlfasaad iyo furuucdii ka baxaysay bay u laabanayaan ma ka furmayso sidaa ugama furanto xumaan day xumaan marka nin zino badan uu yahayo ama yacni zinadii sharafxumo iyo sharafxumadeedu ay soo muuqanayso naagtu qaaliga intay u tagto waa dalbo kartaa inuu fado maxaa yeelay waa iyada laftirkeeda cirdi ahaanteeda waxbay u dhibay arrintaa iyadaas cudurka iyadaa ka daran cudurka waxaa ka daran waxaasoo kala laakiin ma furmaysa shaqo isku wada qaala xadaanaa musadadun wa abu macmar qaala akbaranaa cabdulwaaris wabnu saciid can xabiibin qال xdثnي cmr بن شhucayb can سacيidi الmqburiي can abi hurayرaةa qaal qaala rasuul الlahi sl اه slm laa yankixu الزaaniي zaanigu ma nikaaxsanayo almajluudu zaaniga la jeedlay la jeedlay waxaa laga wadaa ninka zinadiisu caddaatay way unba macnu ilaa milahu isagoo kale unbuu guursadaa wa qaala macmaru qaala أخbarana xabiibun الmucallim can camr bni شhucayb baabun fi الrajuli ninka yuctiqu amatahu addoontiisa xoraynayo uma yatasawwajuhaa guursanayo addoontiisa xoreeyo waana guursaday qaala xadaanaa anaad bnu sariy qaala akhbaranii cabhar can mutarifin can caamirin can abi burda can abi muusa qaal caamirkan waa shacabi caamir bnu shuraaxiil qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalam man actaqa qofkii xoreeyo jaariyatahu addoontiisa watasawajahaa guursado kaana lahu ajraani laba ajar buu leeyahay xadiidka bukhaariy muslim baa soo saareen markaa ninka addoontiisuu guursaday ceeb ma aha marka hadduu marka intuu tarbiyadeeda hagaajiyo xoreeyo guursado xadiidkaa marka waa amar yani waxaan ujeedaa waa qowlka rasuulka calayh isalaatu wassalaam waa qowl ahaan sunnadiisa qowligaaba qaala xadaanaa camru bnu cawn qaala anba'anaa abu cawaana can qataada wa cabdulcasiiz bni suhaybin can anas yacni qaala anba'anaa abu cawaana can qataada sanadaa meeshaa ku jooga wa cabdulcasiiz anba'anaa abuu cawaanuu ku cadfanya cabdulcasiizkana wa cabdulcasiiz abuu cawaana iyo cabdulcasiizna ayb qaala anba'ana abu cawaana can qataadahani wa cabdulcasiiz ibnu suhayb can anas ibni maalik haahin marka abu cawaana iyo cabdulcasiiz ibnu suhayb can qataada can anas ibni maalik ana nebiya sal ly salama nebigu actaqa safiyata safiya ayuu xoreeyey wa cabdulcasiiz soo idinkugu dabdina ya wa cabdilcasiiz waa ii godaa qaala anba'anaa abu cawaana can qataada wa cabdilcasiiz ibni suhayb labadooda anasisku dabaqa waa anasay ka warinaa can anas bni maalikin ana nabiya sala allahu calayh waali wasalam nebigu actaqa safiyata safiya ayuu xoreeyey wa jacala cidqahaa xoraynteeda wuxuu ka dhigay sadaaqahaa meherkeeda xoraynteedii buu meher uga dhigay marka meherka in laga dhigi karo shay macnowi ah ayaa laga qaadanaya marka xadiidka marka wuxuu tilmaamaya nebiga safiya bimihaabati addoontiisoo kale ahayd markiiba isaga markuu xoreeyey xorayntiibuuna meher uga dhigay ayuu guursaday marka qofka addoontiisa waa guursan karaa dhib male baabun ay hada kani baabun baab weyaan yaxrumu min alradaacati nuugmada waxaa ku xaaraan noqdo maa yaxrumu min annasabi wxuu nasabka ku xaaraan noqdo inta nasabka ku xaaraan noqotaa radaacadana ku xaaraan noqoto qaala xadaana cabdullah bn maslama can maalikin can cabdillahi bni diinaar can sulaymaana bni yasaarin can curwa can caaishata zawji الnabiy sal ه slm an الnabiy sal ه slm qaal yaxrumu min alradaacati maa yaxrumu min alwilaada nuugmada waxaa ku xaaraan noqdo maa yaxrumu min alwilaadati dhalmada wuxuu ku xaaraan ahay bukhaariyo muslim baa soo saareen axkaamta ku jirtana isagaa baababka kale uga hadli doono qaala xadaana cabdullaahi bni muxamedin الnufayliyu qaala akhbaranaa zuhayr can hishaam bni curwa can curwata can zaynaba binti ummi salma can ummi salma anna umma xabiibata qaalat ummu xabiiba waxay tidhi yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayo hal laka fii ukhtii hal laka ma leedahay oo ma rabkaa dan ma ka leedahay fii ukhtii walaashay guurkeeda yani walaashay inaad guursato dan ma ka leedahay qaala waxa uu yidhi fa afcalu maada maxaan samaynayaa marka qaalat fatankixuhaa waad nikaaxsanaysaa qaala waxa uu yidhi ukhtaka aankixu miyaan nikaaxsanayaa ukhtaka walaashaa qaalat waxa ay tidhi nacamhaa qaala waxa uu yidhi awa tuxibbiina daaka oo ma jeceshahay sidaas dhahay qaalat waxay tidhi lastu aniga ma ahi bimukhliyatin midii kuu goonin noqonaysa bika adiga kollaba adiga kuuma goonin noqonayo aniga haween kale unbaad ila qabaysaa wa axabbu man qofka loogu jacayl badan yahay sharikanii ila wadaago fii khayrin khayrna ukhtii walaashayda qof khayr ila wadaagaya leexaaska nebigu waa wax weyn iyo darajo fiicaneh yacnii hadduu qof ila wadaagayana walaashayaan jeclaalahay tirma qaala markaa waxa uu yidhi fa innahaa laa taxillu lii ima xalaal ah wa an tajmacuu bayna alukhtayni ilaa maa qad salaf qaalat waxay tidhi fawallaahi baan ku dhaartay laqad ukhbirtu waxaa la ii sheegay annaka adiga takhdubu inaad doonayso durrata aw durrata shaka suhayrun baa shakiya binta abi salama abuu salama gabadhiisa durra inaad marka adiga aad doontay ood doonaysay qaala waxa uu yidhi binta ummi salama ummi salama gabadheedaa qaalat nacamhaa gabadha ummi salama nebi marka waxay u noqonay waa rabiibadiisa ayb rabiibana waa u tahay ila ummu salama u qabaa oo hooyadeed ama u tahay ayb abuu salamaha dhalayna abuu salama iyo nebiguna waa isla nuugeen laba meel bay marka xaaraan uga tahay qaalad waxay tidhi nacam qaala wuxuu yidhi amaa wallaahi baan ku dhaartay low lam takun rabiibatii hadday rabiibadayda ahaa lahayn fii xajirii oo weliba gurigayga joogto maa xallat lii ima xalaal noqoteen innahaa iyadu ibnatu akhii min alradaacati walaalkay gabadhiisii weeyaanoo nuugmada walaal iigu ah adeer baanba u ahay uu leeyahay walaalkay nuugmada walaal igugu ah gabadhiisii waa maba ii xalaal ah ardacatnii waxaa aniga i nuujisay wa abaahaa iyo aabbaheed uwaybatu uwaybaa na nuujisay aniga aabbaheedba uwaybaa na nuujisay uwayba imraatu abilahab waxay ahayd mawlaatu abilahab abulahabaa xoreeyey iyada marka nebiga dad awaamihii haweenkii nuujiyeyna ku jirtay laakiin nebiga la dhalay fuwaybaa loo geeyey iyadaa nuujisay abulahab markaa fuwayba uu xoreeyey markii yaa dhashay cabdullah yaa u dhashay wiilaa u dhashay waa xoreeyey marka iyadii marka way nuujisay rasuulka alayh salaatu wasalaam iyo waxay nuujisay iyo abu salama iyo xamza oo nebiga adeerkiisa xamza bn cabdilmualib marka qiso waxaa jirta bukhaariga oo sanad munqaطica uu ku wariyo oo shuruuddiisa aan ku soconnin xadiidka yacni shuruuddiisa aan ahayn oo uu leeyahay qaala curwatu uu leeyahay xataa aan tacliiq ahayno sanad munqadica uu ku keenay ayaa wuxuu leeyahay abulahab qaraabadiisa qaar ka mida waxay ku riyoodeen iyo isaga ku riyoodeen war maxaa kugu dhacay naartaan ku jiraayuu yidhi meeshaas suulkaas ayaa la iga nuujiyaayo mar walba intaasaan ka raaxaysta bis maxaa dhacay xorayntii aan fuwaybo xoreeyey marka waxaasi ma ahan xujo ma ahan yani hadal xadiid marfuucana ma ahan oo xujaa aayad iyo xadiid marfuuca maaha bukhaari shuruuddiisana wax hadda waafaqsan maba ahan waa un min baabi dikri unbuu isaga sheegay ixtijaajna uma sheegin sanadna kuma warinin qaala curwatu unbaa marka uu yidhi tacliiq ahaanna xataa looguma soo daro kuwa xataa mucallaqaadkaa ma aha suwaybaana nuujisoy marka aniga iyo gabadhan aabbaheed falaa tacridna ha ii soo bandhiginnina calaya aniga korkayga banaatikunna gabdhihiinna walaa akhawaatikunna walaalihiinna ha ii soo bandhiginnina aniga ima xalaal ah macalushaahidka marka waxaa weeyaan inahaa ibnatu akhii min aradaacati nuugmada waxaa sida gabadha aad adeerka u tahay walaalkaaga hilibkaa ou dhalay saadan u guursan karin ayaa midda ninka kula nuugayna gabadhiisa aadan u guursan karin ayb macnuhu marka sidaa weeye bsmi اllahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabb اlcaalamiin wsala اllah wslm عalى nabiyina mxamed وعlى آliه وصaxbihi أجمaciin ama bacdu qaala الimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala baabun fii labani اlfaxli waxaan ku dhex jirnay kitaabu الnikaax radaaci iyo nuugmadii ayuu ku dhex jiray uu ka hadlaayey wuxuu baabaystay alimaamu abu dawuud raximah اllah baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii labani اlfaxli fii bayaani xukmi labani اlfaxli ninka caanihii caanaha isaga sababtiisa ku yimid xukunkeeda caddaynteediibuu u baab yahay oo isagu marka xurmo ma ka timaadaa xaggiisa oo ninkii caanaha sababta u ahaa xurmo xaggiisa ma ka imaadaa iyada naagtii caanaha nuujisay shaki male warna kuma jiraba baabkanse waxaa weeyaan ninkii caanaha iska lahay sababta u ahaa isagu aabba ma noqonayaa qofkii ay markaa nuujisay haween ninkeedii caanaha sababta u ahaa aabba ma u noqonayaa say iyada hooyo ugu tahay isagu aabba xagga xurmada marka xagga yacni radaaca iyo nuugmaduma uga yahay taas buu rabaa marka inuu ka hadlo dayib axkaamtan marka radaaca ama nuugmaduna waxaa weeyaan sida xadiidkaba uu tilmaamaya nebiga sala allahu calayh ali wasalam yaxrumu min alradaacati maa yaxrumu min alnasab radaacada ama nuugmada waxaa xaaraam ku noqda wixii nasabka xaaraam ku noqon jiray xurmadaa laakiin dhan walbo dhinaca nasabka ugama mid aha oo waxaa weeyaan keliya un labada qof ee nuugma ay ka dhaxayso inay isfiiriyaan intii qofka maxramkiisa uu ka eegi jiray inuu ka eegi karo khalwo hadday meel wada joogaan inaanay xaaraam ahayn safar ou la safro maxram waa ugu yahay laakiin dhaxalka xaggiisa nuugmadu wax saamayna ma leh sabab wax lagu dhaxla ma aha nuugmadu sida nasabku laakiin sabab wax lagu dhaxlou ahaa ee radaacu sabab wax lagu dhaxla ma aha abadan waxaa kaloo iyadana la mida axkaamta kale ee hooyanimadu in badan baynan ka qaadanaynin naagta adiga ku nuujisay sida wujuubul infaaq oo kale hooyadaa nafaqadeedu waa waajib haddaysan waxba haysanin adiga waajibay kugu tahay nafaqadeedu laakiin naagta ku nuujisan nafaqadeedu waajib ku saaran adiga markaa ma aha dhinacaa marka way uga duwan tahay ciqigay uga duwan tahay alcitqu bilmilki nacam taana way uga duwan tahay dhahan nacam oo haddaad adiga hooyadaa oo la iibinayo aad aragtood iibiso bimujarad iibiskaasayba ku xoroobaysaa ilaa hooyadaadu ma milkin kartide laakiin midda nuugmadu sidaas ma ahan iyada dhinacaa hooyada way ku khilaafsan tahay wayna uga duwan tahay nacam ayb isqaadul qisaaska iyo waa kaga duwan tahay sidoo kale nacam oo ruuxa waxaa weeyaan hooyadii hadday nabar intay ku dhufato wiilkeeda kow ay ka siiso hooyadii dhashay loo qisaasi maayo laakiin middan nuugmada hooyada ugu ah waa loo qisaasaa iyada waxyaabahaasay ku kala duwan yihiin marka marka lagu leeyahay nuugmadu iyo nasabka waa isku mid macnaha waxaa weeyaan fii kaiirin min alaxkaam ee dhan walbaa marka iskaga mid kama aha ayb halkan marka wuxuu gelayaa labanulfaxli ninka marka caanaha sababta u ahaa isaga xaggiisa xurmaduma ka sugnaanaysaa qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa moxamed bnu kaiir wahuwa alcabdiyu qaala xadaanaa moxamed bnu kaiirin alcabdiyu qaala anba'anaa sufyaan can hishaam bni curwa can caaishata qaalat dakhala calaya waxaa ii soo galo korkeyga u soo galay aflax ibnu abiاlqucays aflax ibnu abiاlqucays riwaayadan sidan bay leedahay riwaayo kale waxay leedahay ina aflaxa aba yacnii akhi alqucays akhi alqucays akhaa alqucays taana marka waa la wariyey wax idiraaba ama macno iskhilaaf ma aha waxaa dhici karta in kunyadiisu ay ahayd abulqucays ibnu abilqucays ayb akhaa abilqucaysna markaa in markaa un loo jeedo ninkii uu ninkaa yacni qoomka in markaa loogu nisbaynayo sidaas oo kale fastatartu minhu waan iska qariyey oo waan iska asturay qaala waxa uu yidhi markaa tastatiriina minii atatastatiiriina minii aniga miyaad iska kay qarinaysaa wa ana camuka anoo adeerkaa ah qaalad waxa ay tidhi qultu waxaan idhi min ayna oo xaggeed adeer igaga tahay qaala waxa uu yidhi ardacadkii waxaa ku nuujisay imra'atu akhii walaalkay naagtiisa adiga ku nuujisay marka walaalkay aniga ila dhashay xaaskiisiiba adig ku nuujisay ayb marka sidaas baan adeer xagga nuugmada kugu ahay ayb ilaa hadda yacnii adeer abubakar inuusan la nuugin waa iska caddahay sababtoo ah caaishana arrintaa ma aysan fahmi weynin maxaa yeele haddii abubakar iyo ay isla nuugi lahaayeen ninkan aflax caaisha maba way ka weyn tahay inay intaa fahmi weyso laakiin iyadu waxay istiri nuugmadu naagta xaggeeda amay ka socotaa keliya oo ninku aan aan wax saamayn aanu ku lahayn ardacadkii waxaa ku nuujisay imra'atu akhii walaalkay xaaskiisa qaalad waxa ay tidhi ardacatni almar'atu haweenayda aniga i nuujisay walam yurdicni arajulu ninka ima nuujinin marka ninkii ima nuujinin naagtaa i nuujisayay tidhi nacam fadakhala calaya rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigaa ii soo galay faxadadtuhu waan u sheegay faqaala waxa uu yidhi innahu cammuki adeerkaa weeyaan falyalij calayki ha kuu soo galo ayb oo markaa yacni waxaa weyan waa markii xijaabka la farad yeelay kadib bacda nusuuli اlxijaab weeyaan xadiidkan marka bukhaari muslim baa warinayaan wuxuuna deliil u yahay xurmadu xagga ninkana inay ka imaanayso oo caanaha isagu iska leh oo ninka maalan haweenta wax nuujisay cunuga ay nuujisay haweenta ninkeeda murdicada ninkeeda aabbo u noqonaya aabbo oo xagga nuugmada walaalkiisna wuxuu u noqonayaa adeer xagga nuugmada waa radaacatu tuxarimu maa yuxarimu nasab radaacaduna wuxuu nasabku xarimay xarimtaa waa ku sugnaanaya marka sidaa darteed baabku marka xukunku waxaa weeyaan marka in taxriim uu keenayo sidaas ayaana marka ay ku tageen culummo fara badan ayb oo madhabka isagaabay marka ku tageen oo mujaahid iyo caطaa ibn abi rabax iyo daawuus iyo ibnu cabaas iyo zuhri iyo caaisha riwaayo laga warinaaye iyo sida ay ku tageen sidaa weeyaan madaahibtuna saasay u badan yihiin qaar kaloo ahlucilmiga ka midana saciid ibnu اlmusayab iyo saalim iyo abu salama iyo shacabi iyo xasanulbasri iyaguna waxay ku tageen wax taxriima inaanay ka xasilaynin ibn cumarna sidaasaa laga wariyey iyo jaabir ibnu cabdillaahi xadiidkanna xuja ayuu ku yahay ee qoladii tiri xadiidku waa mudaribna ma aynan asiibin maxaa yeelay magaca hadduu qolana ay akhi abilqucays dhaheen kuwana ibnu abilqucays ay yidhaahdeen magacaasoo shakhsiyadiisii la yaqaano oo magacii marna akhuu abilqucays layidhi marna ibnu abilqucays wax dhiba ma keenaayo idilaabna xadiidka ku keeni maayo ayb qofkan marka isagu nuugmadiisu zawjka ama faxliga nuugmadiisu ay saamaynta leedahayna culummadu waxay ku dabdiyaan oo yidhaahdaan qof kastaa oo ilmaha isaga loo qof kastaa oo ilmaha ay naagtaasi dhasho murdacada ilmaheeda qof walba oo loo nisbeeyo ayb kullu man laxiqahu lwaladu bishubhatin qof walba oo waladka haweentaa la haleeshiinayo shubhabaha lagu haleeshiiyee bishubhatin fii waطin ow nikaaxin saxiixin ama nikaax saxiixa ayb wai marka waxaa weeyaan marka lixaaq oo marka ama ilxaaq oo shubha lagu haleeshiiyo haddii la doonee ama nikaax saxiixa lagu haleeshiiyo marba haddii ilmihii isaga la siinayo la haleeshiinayo saamaynuu marka yeelana nacam ayb oo midii marka nebigu uu yidhi alwaladu lilfaraash walilcaahiri alxajar kii marka isagoo la og yahay firaashka keliya loogu xukumay laakiin marka ekaanshadiisii iyo ay si kala noqotay mar haddii ilmihii isaga la haleeshiiyey walow si shubhaba ha lagu haleeshiiyee waa isaga marka caanihiisu marka saamayn way yeelanayaan ayb sidaasay marka ku dabdiyaanoo kullu man laxiqahu اlwaladu bishubhatin fii waطin ow nikaaxin صaxiix fallabanu lahu wakulu man lam yalxaqhu اlwaladu qof walbo aan ilmaha aanu haleelin walam yaqac lahu ilmihiina marka aanay ugu dhicin bishubhatin xataa aynan ugu dhicin falaysa biabin walaa faxlin muraacan labanuhu aabbana ma aha iyo mid yacnii nin caanihiisa isagu markaa la ilaalinayo saamayn ay leedahay ma ahan buu leeyahay ibnu cabdilbar saas daabit noocaasuu ka soo guuriyey culammada falya inahu camuki adeerkaa weeyaan buu yidhi falyelij calayki ha kuu soo galo baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii radaacati اlkabiiri qofka weyn nuugmadiisa caddaynteediiba u baab yahay baabkan iyo kan ka dambeeyaba wuxuu uga hadlayaa marka mas'alada qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa xafsu bnu cumar qaala ahbaranaa shucba wahuwa bnu اlxajaaj xafsu bnu cumar ibni sakhbara weeyaan qaala ahbaranaa shucba xaa xadaanaa muxamed bnu kaiir وهو العبدي قال أنبأنا سفيان عن أشعث بن سليم عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة المعنى واحد معنوه وامده طيب وحديث سفيان حديث شعبة معنوه واسكمد ألفاظ صحيح وكالقدسنته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها وأسوى قلي ayb caaisha u soo galay wa cindahaa walxaal cindahaa agteedana rajulu nin uu joogo uu yahay qaala xafsun xafs waxa uu yidhi fashaqa daalika calayhi arrintaa nebigu way dhibtay wa tagayara wejhu wejigiisiina wuu doorsoomay isagoo marka ka qiiroonaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayb waana dabci fiican uma markaa dabadeed ittafaqaa uma ittafaqaa way iswaafaqeen kadib xafs iyo moxamed ibnu kaiir uma itafaqaa damiirka moxamed ibnu kaiir iyo xafs ayuu u noqonayaa qaalad waxa ay tidhi caaisha yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow innahu akhii min alradaacati waa walaalkay nuugmada walaal igugu ah faqaala waxa uu yidhi markaa nebiga undurna fiiriya man ikhwaanukunna walaalihiin cidda ay yihiin eega oo iska fiiriya fa inama aradaacatu nuugmadu min almajaacati min ajli almajaacati gaajada darteed yay ku ahaataa yanii gaajo darteed midda loo nuugo ayay ku sugnaataa waay nuugmada xadiidkan marka wuxuu tusayaa nuugmada muctabarka ah inay tahay midda qofka uu baahi darteed u nuugo cuntana uu kaga maarmo cuntana uu kaga maarmo isagoo caanaha uunan ka maarmi karin intuu caanaha hadduu nuugana gaajadu uga ba'ayso markaa lafihiisuna ay markaa ku adkaanayaan oo ku koraaye nacam radaaculkabiirkuna waa khilaafsan tahay sidaa maxaa yeele ninka weyn caanahani gaajo u geyn maysa laf ay u kabaysana ma jiraan caanahan xadiidku marka wuxuu daliil u yahay radaaculkabiirka inaan la ictibaarinaynin xadiidkan marka waa saxiix weeyaan qurطubi marka macnaha inama radaacatu min almajaaca wuxuu leeyahay waxay sugaysaa oo ayani ay ku caddahay fi ictibaari اradaaci fi الzamn اladii yastagnii bihi الradiicu can الطacaami biاllaban qaacido weeyaan u yidhi xadiidkan jumladan waa qaacida qaacidadana waxay tahay wakhtiga yacnii radaaca ama nuugmada ictibaarkeeda ama fiirinteeda iyo midda yacnii iyadu la fiirinayo xurmaduna ay ku sugnaanayso waa wakhtiga qofka nuugayo uu kaga deeqmayo uu kaga deeqaayo cunto nuugmadaasuu cunto kaga deeqtoomaya waa qofka yar marka qofka weyn sidaa isagu ma aha ayb marka qaacido guudow marka nebigu xadiidkan u bixiyey waa xadiid caama marka oo ma aan yacnii waaqica iyo fadwo gaaroo dad gaara la siiyey iyo midkaan ma aha waa xadiid marka qaacido caama tilmaamayo nebiguna xugun caama uu u qasdayo ou ka rabayo qaala xadaثana cabdusalaam ibnu muطahar ana sulaymaan bna اlmugiira xadaثahum can abi muusa can abiihi can ibni lcabdillaahi bni mascuud can ibni mascuudin qaal laa radaaca nuugma ma ahaanin ilaa maa shadda alcadma lafaha wax adkeeya mooyaane wa ambata alaxma hilibna soo dhaliyo hilib soo dhaliyo ilmuhu ay ku koraan faqaala abuu muusa waxa uu yidhi abuu muusa laa tas'aluuna annagaana weyddiinnina wa haada alxabru fiikum walxaal haada alxabru midkan yacnii caalimkaanna fiikum idinka oo idinku dhex jiro ninkan caalimkaoo idin dhex jooga inna waxba hana su'aalina buu yidhi sababkuu ku yimid waxaa la yidhi qiso ayuu lahaa nin ayaa haweenaydiisii cunug yar intay u dhashay ayaa markiiba cunugii uu dhintay cunuggii markaa wuu dhintay haweenkii marka yaa caanihii baa marka ku ururay ilaa cunuggii iyadoo irmaan ayaa cunuggii uu dhintaye dayib ninku marka waxaa weeyaan caanihii marka wuu ka soo nuugi jiray caanihii qaarkood baa marka geli jiray waxay u gudbi jireen calooshiisa u gudbi jireen abuu muusa buu su'aalayoo fadwo uu weyddiiyey marka abuu muusa wuxuu fadwooday fa aftaa anna imra'atahu qaaliqun naagtu inay ka furan tahay u jawaabay marmarka nuugmadii weynaanta uu ictibaar siinayaan inay naagtii ka furan tahay ayuu fadwoodayoo uu jawaabay ibnu mascuud baa loo tegey waa la su'aalay mas'aladii marka ayaa marka sidan uu yidhi ayb isagaaba yidhi ibnu mascuud u tagoo weyddiiye isagana ninkii marka ibnu mascuud buu u yimid markaasaa waxa uu yidhi xadiidkan buu marka sheegay laa radaaca ilaa maa shadda alcadma wa ambata alaxma nuugma ma sugnaanayso ilaa wixii lafaha adkeeyo qofkana hilib ku daro qofka weynna waa khilaafsan yahay arrintan ibnu mascuud markaa wuxuu yidhi qof weynina radiic ma noqdo ayb saa darteed markaasaa xadiidkan markaa taas waa waana xadiid saxiixo inkastoo can ibni licabdillahi bni mascuud haddana la yidhi duruq kale iyo waxyaabo kale iyo wuxuu leeyahay riwaayaad kale sheekh alalbani irwaa'ulhaliilka uu kaga hadlay qaala xadaثana moxamed bnu sulaymaan alanbaariyu qaala akhbarana wakiic can sulaymaana bni اlmugiira can abi muusa alhilaaliy can abiihi can ibni mascuudi can الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalam bimacnaahu wa qaala waxa uu yidhi anshaza alcadma lafaha wixii adkeeyo anshara nusakh qaarna saasay qorayaan ayb yani lafaha un adkeeyo unbaa loo jeedaa ayb oo xajmi iyo culays marka iyaga u yeelo xadiidkan marka wuxuu daliil u yahay radaaculkabiirka inaan isana la ictibaarinayn oon la eegaynin abuu muusa alhilaaligan iyo aabbihiiba abuu muusa alhilaali ibnu xajar taqriibka maqbuul ayuu ku sheegay abu xaatimna abuu muusahan iyo aabbihiiba wuxuu ku sheegay inay majaahiil ay yihiin annahumaa majhuulaani ayb laakiin marka ibnu xajar maqbuul unbuu ku sheegay maqbuulka qofku ku sheegana yacnii cinda almutaabaca weeyaan hadday mutaabaca haystaan xadiidkooda waa soconaya qofka maqbuulka baabkan marka labada xadiido uu ku keenayba waa laba xadiid oo tilmaamayo radaaco inuusan weynaan ku sugnaanaynin oo midka ictibaarka leh inuu yahay wixii labada sano ka yar oo ilmuhuna markaa cunto uu kaga kaaftoomi karo baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man xarama bihi man xarama qofkii ku xarimay bihi biradaaci ilkabiiri qofka weyn nuugmadiisu qofkii wax ku xarimay yacnii qofkii yidhi qof weyn nuugmadiisu taxriim waa ku sugnaanayaa oo marka waxaa weeyaan ciddaa marka uu caanaheeda cabbay uu ka xaaraam noqonaya hooyadiisoo kaley noqonaysaa qofkii sidaa marka ku tegay ee yidhi baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man xarama qofkii xarimay wax ku xarimay bihi biradaaci ilkabiir ayb kan weyn nuugmadiisa qaala xadaanaa axmed bnu saalix wahuwa almisriyu qaala akhbaranaa canbasa wahuwa bnu khaalid qaala xadaanii yuunus wahuwa bnu yaziid ilayliy can ibni shihaab qaala xadaanii curwat bnu zubayr can caaishata zawji الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam wa ummi salma ana abaa xudayfata abu xudayfa ana abaa xudayfata bna cutbata bni rabiicata bni cabdishamsin kaana tabannaa wuxuu wiil ka dhigtay saaliman saalim buu wiil ka dhigtay oo wiil buu ka dhigtay waxaa weeyaan saalim ayaa marka uu korsaday markaasuu wiil ka dhigtay isagaa marka lagu markii hore intaanay aayadda soo degin siduu sheegi doono isagaa loogu abtirin jiray kaana tabanaa wuxuu inan ka yeeshay saaliman saalim buu wiil ka dhigtay waankaxahu wuxuuna u nikaa wa ankaxahu ibnata akhiihi walaalkii gabadhiisana wuu ku nikaaxay hinda binti اlwaliid bni cutbata bni rabiica ahayd wa huwa mowlan limra'atin min alansaar wa huwa isaguna mowlan buu ahaa limra'atin min alansaar haweenay markaa ansaarta ka mida wa huwa saalimku mowlan limra'atin min alansaar buu ahaa kamaa tabannaa rasuulullaahi inan buu ka dhigtay kamaa tabannaa siduu inan uga dhigtay rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulka ilaahay zaydan zayd nebigu siduu zayd inan uga dhigtay zayd ibnu xaarifa wa kaana man tabannaa rajulan qof ninkii ka dhigto inan filjaahiliyati jaahiliyadii dacaahu nnaasu ilayhi dadka isay ugu yeeri jireen wa wurrifa miiraahahu dhaxalkiisana waa la dhaxal siin jiray xataa anzala allahu casa wajalla intuu ilaahay soo dejiyey fii daalika sha'nigaas udcuuhum liaabaa'ihim ilaa qowlihi fa ikhwaanukum fi ddiini wamawaaliikum aayaddaabaa soo degta udcuuhum liaabaa'ihim dadkan aad tabanninaysaan ood ilmaha ka dhiganaysaan ood korsanaysaan aabbayaalkood ugu yeedha oo idinka ha iskugu yeerinnina haddaan aabbayaalkood aydnan aqooninna fa ikhwaanukum fi ddiin diintayba walaale idinkugu yihiin wamawaaliikumna waa yihiin bis farudduu ilaa aabaa'ihim baa loo celiyey faman lam yuclam lahu abun qofkaan aabba loo ogayn kaana mowlan oo aabbihii aan la garanaynin kaana mowlan buu ahaanaya mowlo iyo wa akhan walaal fiddiini xagga diinka fa jaءat sahlatu bintu suhayl bni camri bni fajaءat waxaa timid sahlatu bintu suhayl bni camrin اlqurashiy uma alcaamiriy wahiya imra'atu abi xudayfay ahayde abuu xudayfaha saalim wiilka ka dhigtay xaaskiisay ahayd naagtan faqaalat waxay tihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo inaa annagu kunnaa waxaanu ahay naraa saaliman saalim inaan u arkaynay waladan walad aan dhalnay oo kale fakaana ya'wii macii aniga ayuu ila hoyeyn jiray fakaana wuxuu ahaa ya'wii inuu dunmayo macii aniga inuu ila hoyeyn jiro ila dunmi jiray wa maca abi xudayfa iyo abi xudayfa fii beytin waaxidin hal guri ayaan markaa ayaan ku wada hoyeyn jirnay wa yaraanii waana i arki jiray fudlaa anigoo markaa dharka guriga iska xihan wa yaraanii wuu i arki jiray fudlaa fudlaa muu idin dhigaan se fudlan yah suu dhahday tanwiinuu saaray miya ayb wayaraanii fudlaa yani fudlan anigoo marka dharkii marka mihnada qabo yani wayaraanii fudlan macnaha waxaa weeyaan dharkii mihnada iyo shaqada anoo dharkii gurigayga aan ku joogi jiray iska wato ayuu i arkayey waay ayb ayb ay mutabadilatan fii hiyaabi اlmihnati wqad anzla allaahu ilaahay wuxuu soo dejiyey fiihim iyaga sha'nigooda ilmaha la tabaniyo maa qad calimta waxaad ogaatay fa kayfa taraa fiihi seed u arkaysaa aayaddanna waa soo degtay marka hore ilmaan ka dhigan jirnaye aayaddan baa hadda soo degtay seen yeelnaa faqaala laha nebiyu sala allahu calayh waali wasalama markaa waxay u sheegtay isagiina iyo iyagii inaanay kala maarmi karin gurigiina inuu la joogo markaasuu nebigu wuxuu yidhi ardiciihi nuuji fa ardacathu way nuujisay hamsa radacaatin shan nuugmo fa kaana bimansilati waladihaa wiilkeedii oo kale ayuu noqday min alradaacati nuugmada ugu ah fabidaalika xadiidkan marka wuxuu tusayaa marka nebigu inuu saa u jawaabay iyadiina marka ay yeeshay sidaas saalim markan la nuujinayona laba sano iyo wax u dhow maahay nin weyn buu ahaa marka qofka weyn nuugmadiisu inay ictibaar leedahay ayaa bacdu ahlilcilmi xadiidkan ay u deliishadeen caaishaba ay ka mid tahay fabidaalika kaagan marka dartiiskan kaanat caa'ishatu caaisha waxay ahayd ta'muru banaati akhawaatihaa walaalaheed gabdhaha ay dhaleen waa gabdhahay eeddada u tahay iyadaba gabdhaha walaalaheed ay dhaleenoo eeddada ay u tahay ayay amraysay wa banaati ikhwaanihaa kaanat caa'ishatu ta'muru banaati akhawaatihaa walaalaheed gabdhahay dhaleen waa kuway habaryarta u tahay wa banaati ikhwaanihaa walaalaheed wiilashaa gabdhaha ay dhaleen waa kuway eeddada u tahay ayay amraysay an yurdacna inay nuujiyaan man axabad qofkay jeclaysato caa'ishatu caa'isha an yaraahaa inuu arko wayadkhula calayha oo u soo galo wain kaana kabiiran qof weynba ha ahaade hamsa radacaatin shan nuugmo uma yadkhulu calayha wuu u soo gelayey waabad umu salamata umu salamana way diidday wasaa'iru aswaaji nebiy sal lla l salam iyo xaasaskii nebiga intoodii kale waa marka marka xabse laga reebo ibnu xajar wuxuu leeyahay xaasaskii nebiga mas'aladan caaisho waxaa ku waafaqsanaa xabsa aahaar badan buu keenayaa marka labadaa marka laga reebo inta kale waay marka halkan marka markuu leeyahay waabad umu salamata wasaa'iru aswaaji nebiy sal lla l salam hayra xabsa waay marka xabse laga reebo fatxulbaariga sidaas ku taxqiijiyey an yudkhilna inay geliywaabad umu salamata wasaa'iru aswaaji nebiy sal l salam an yudkhilna calayhinna inay geliyaan iyaga korkooda qof bitilka radaacati nuugmadaas axaddan inay qof ku soo geliyaan oo minannaasi dadka ka mida way diideen xataa yurdaca fi lmahdi ilaa laga nuujiyo filmahdi dharabta yaraan markii lagu nuujiyo almahd waa wakhtiga qofka uu yaryahayoo dharabta uu ku jiro marka haddii qofka saasoo kale lagu nuujiyey waxbay ku dhisi jireen laakiin qof weynaan caano lagu siiyey waxba kuma aysan ictibaarin jirin wa qulna licaa'ishata caa'isha waxay ku yidhaahdeen wallaahi baan ku dhaarannee maa nadrii annaga ma ogin lacallahaa kaanad inay ahayd midda aad sheegaysidoo saalim rukhsatan rukhso min annebiy sal ll ly slam nebiga xaggiisa ka timid lisaalimin u timid duuna naasi dadka ka soke yacnii saxaabadii marka intooda badan xaasaskii nebiga waxay u fahmeen arrintaa inay gaar u ahayd saalim xugun caama inaysan ahayn xukunka caamka waa kii soo hormaray innama aradaacatu min almajaaca kaasaa caam ah siiqadiisuna ay caam weliba ay tahay amaa midkan waaqico iyo ifta wax ku yimid waaye iftaha waxyaabaha ku yimaadana waxaa la yidhaahdaa marar badan waa waaqicatu cayn laa cumuuma lahaa waqaa'icu alacyaani laa cumuuma lahaa waaqicada hadday marka waaqico cayn wax ku saabsan gaara ay tahay cumuum lama siinaayo allaahumma cumuum haddii la siinayo wixii iyadoo kale la mid noqdo waa dhici kartaa in lagu xambaaro mas'aladani ibnu taymiya loo nisbeeya isagu inuu dhihi jiray haddii cudurdaarka saalim oo kale la helo oo qofkii marka si ay u kala bixi karaan oy ku kala xijaaban karaan oy ku kala tegi karaan ay dhib badan tahay oo daruuro loo arko way bannaan tahay uu yidhahdaan isagu marka waaqicatu cayn weeyaan iyadoo kale hadday dhacdana ma diidaayo laakiin xugun lagu fadwoodo ma aha xugun caamoo guud ma aha marka axkaamta marka ay tahay xukunka si caama marka loo sheegayo iyo marka waaqaca dhacdo marka uu ku saabsan ama wax isagu markaa daruuro ku yimid uu yahay daruuradu male iyadu xugun casiime ah ma aha oo yani marka mustamir ah ma noqonayo laakiin ahlucilmiga badankood waxay dhahaan ama daruuro ha ahaato ama yaanay ahaanin maba bannaanaba qisadaanna waa waaqacatu cayn isagayna gaar ku ahayd saalim cumuumna markaa laga qaadan maayo xadiidka inama radaacana ayaa la hormarinayaa sidaa bay dhahayaan ayb mafaasid badanna waa ka ratibmi kartaa bay leeyihiin oo ay ka mid tahay naagtu haddii ay rabto inay ninkeeda si un uga baxsato hadday doonto intay caano naaskeeda ka listo ayay meel u dhigaysaa markuu cababa shan jeer markuu sidaasoo kale ay yeesho hooyadaayoo kalean ha iga tagay leedahay way samayn karaan haddii radaaculkabiirka la ictibaariyo mafsado imaa karta waa ogow ile ninka weyn nuugmadiisa ictibaaray leedahay haddii la yidhaah danaagtiisii marka waa in markaasaa hadday rabto marka inay ka baxsato waa waxay uga baxsan karta walidaalika in la ictibaariyo ma aha qaacidada guudna inama radaacatu min almajaaca yaa qaacido guud ah taasaana marka wax lagu dhisaya ayb mas'alo kale iyadu waxay tahay kayfa yatimu irdaacu lkabiir qof weyn see loo nuujin karaan mas'ale iyadana qofka u isweydiin kara waay mas'aladaa iyada waxaa looga kaaftoomayaa waxay u nuujin kartaa caanihii inay u listo weel uu ku cabo marka laakiin biijmaaci ahli اlcilmi qof weyn naag marka maxramtiisaana aan ahayn inaanu naaska uusan ka nuugi karin culummadu waa isku ijmaaceen arrintaa inay xaaraan tahay ibnu cabdilbar baana saas sheegaya marka ibnu xajarna wuxuu leeyahy si allaale sidii naagta caanaheeda cunuga uu u cabo nuugmada waa ku xasile xataa cunugan yarkaa laftirkiisa ilmaha yararkaa xataa haddii uusan nuugin maalan uu nuugi kari waayo ee waal inta loogu shubo marka la siiyo baalaan hadda ilmuhu ay naaguhu ku siiyaan caanaha oo kale haddii loogu shubo ku nuugo ku cabo ilaa ilaa naaska hajaqa qasab maaha nacan waa inay caanuhu galaan unbaa muhiman ayb taasay marka ku suurtoobeen bay yidhaahdeen naam xataa caanihii oo qallalay hadduu cuno waa gaareen un caanahaas nacam ayb laakiin radaaculkabiir aan ictibaar lahayn ayb baabun hal badanaana culammada marka waxay u badan yihin aanay ictibaar siinin maa caddaa yacnii caaisha iyadu madhabkeedu sidaasuu ahaa oo dadka iyaga marka saasay u samayn jirtay markaa qofkii markaa u soo gelayo saas ugu soo geli jiray dadkii ay marka sidaa yeeshay saalim ayaa ka mid ahaa ibnu cumar wiilkiisa saalim mowla yani waxaan u jeedaa saalim ibn cabdillaahi ibni cumar ayb iyada marka habaryaryaalkeed ilmaha gabdhahay habaryarta u tahay ama kuwa eedooyinka u tahay yay u diri jirtay marka iyada eedo kale u noqonaya markaas radaaca saasoo kale ugu noqonaya ama ayb hooyoo kale adu u noqonaysaa saa darteed marka ma aanu dhammaystiranin isagun baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan hal yaxrumu maa duuna hamsi radaacaat hal yuxarimu ma xarimayaa maa duuna hamsi radaacaat shan nuugmo wixii ka yar shan nuugmo wixii ka yar wax ma xarimayaan nuugmada intee xad u ah yacni mas'alada marka ahlucilmigu abuu xaniife iyo imaam maalik iyo sufyaan thawri iyo awsaaci iyo leyf iyo imaamu albukhaari iyagu waxay qabaan ilaa ana qaliila aradaaci wakaf nuugmada yar iyo midda badan isku mid waaya qabaan nuugma unbaa marka waxaa un la leeyahay ama ha yaraato ama ha badnaato sidaa unbaa marka taxriimka uu ku xasilayaa walidaalika alimaamu albukhaari wuxuu baabaystay baabun man qaala laa radaaca bacda xawlayni wamaa yaxrumu min qaliili اradaaci wakaiirihi wmaa yuxarimu min qaliili اradaaci wakaiirihi min qaliili اradaaci wakaiirihi yar iyo badn saa unbuu iska idlaaqay marka wixii curfiga uun qofkaani qofkan waa nuugay la dhihi karo yaa uun markaa nuugmadu ay ku xasilee tira iyagu ma aynan u sheegin a'immadaas ayb caaisha iyadu waxay ku tagtay say warisay dhowr riwaaya laga hayaa toddobo toddoba nuugmo inay tiri iyo shan nuugmo labadaba waa laga hayaa riwaayada laakiin marfuuca waa shan sida xadiidka uu sheegi doono walidaalika imaamu shaaficina kaasuu ku tegey xadiidka marka shanta tilmaamayaana ugu xoog badan axaadiidtaasi shan jeer marka hadduu cunugu nuugo naagtaas waa nuujisay waana hooyadiis oo kale shan jeer marka iyada laftirkeeda halkii radco halkii nuugmo maxaa lagu qiyaasaa marka see loo qiyaasayo culammada marka waxay yidhaahdeen inuu marka naaska afka geliyo ou jaqo oo markaa uu ka bixiyo haddana mar labaad hadduu geliyo jaqo uu ka bixiyo mar labaad uu geliyo jaqo uu ka bixiyo marni afaraad mar shanaad bis nuugmadu marka intaa xadkeedu saas waa radcadu waa intuu afka inta gashto wax ka nuugo oo ka foqo koow baa la dhahayaa walidaalika waxaa dhici karta marka hal majlis inuu shan jeer ku nuugaba taasaana loo badan yahay iyadu maaha marka inuu maanta yacni iyo wax wakhti iyo sannado iyo bile iyo wax ku xirnaanayo ma aha ama inuu dheragtiisa kuma xirno markuu intuu ka cabo ou dhergo oo iskiis iskaga fuqo haddana saacado ka bacdi ou markuu soo baahdo haddana ou jaqo taasaa loo tirinaa ma aha nacam sida la tirinaa sidaas aan sheegay marka hore nacam afka haddii uu gashto u nuugnuugo oo afka ka bixiyo meelaha fiirfiiriyo haddana uu ku laabto radca baxday middii labaad uu ku jiraa wahaakada قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل الله إلهي وxuu soo deجiyey waxaa ka mid ah min القرآaن uu ku soo dejiyey min القرآaنina ka mida caشhرa رضacaaتi toban nuugmo يuxarimna way xarimayaan ثuma نusikna waa la naskhay bxamsin baa lagu nasakhay شhan macluumaatin la yaqaano yuxarimna شhan la yaqaano inay xarimayaan fatuwufiya النabiyu sal اه ly slam nebigii waa la oofsaday wahunna شhantaas nuugmo inay xarimayaan iyada oo mimaa yuqra'u waxa la akhriya ka mida min alqur'aani ama fi lqur'aani qur'aanka dhexdiisa lagu akhriyo shantii nuugmo inay waxxarimayaan iyadoo qur-aanka lagu akhrinayaa nebigu dhintay marka cashru radacaatinna waa la nasakhay waxaa lagu nasakhay hamsu radacaatin macluumaatin yuxarimna khamsadii laftirkeediina lafdi ahaan tilaawo ahaan waa la nasakhay xugun ahaanay baaqi u tahay tilaawo ahaan waa la qur-aanka aayad hamsu radacaatin kuma jirto dhehayso marka haddii la yidhaha marka qur-aankii waa ku jirtay laakiin tilaawo ahaan baa loo nasakhay akhrinteedii baa la nasakhay xukunkeedii laak waa baaqi xukunkeeda iyada marka waxaa weeyaan waa waa baaqi waa taagan yahay ayb ee marka haddii la yidhaha nebigu waa dhintay iyagoo la iyadoo la akhriyo ma nebiga kadib baa wax la nasakhay marka aayadda ma nebiga markuu dhintay kadib baa la nasakhayna ma suurtoobaysa rasuulka kadib gadaashii waxba lama nasakhi lama nasakhina macnahay culammada ku tawjiihiyeen waxaa weeyaan aakhiri xayaatii baa la nasakhay dadka qaarkood in la nasakhay maba aysanba ogeynba nebigoo dhintay kadib bay iska akhrinayeen mar dambey maqleen waay marka in aayaddii la nasakhay tilaaw ahaan loo nasakhay macnuhu sidaa weeyaan wixii ugu dembeeyey la nasakhay ka mid ahayd nebigii waa dhintay dadkii qaar saxaabada iyagooy ogaadeen amaa kuwo kale marka aan iyagu maqlin aayadaha aayadda in la nasakhay ee qur-aanka laga nasakhay tilaawo ahaan kuwa aan ogeyn baa akhrin jiray mar dambe marka loo sheegay macnuu marka sidaa weyne bacda nebi wax la nasakhaa ma jiraan qur-aanka ayb aayadda marka ayanii khamsu radacaatin macluumaatin yuxarimna maadaama xukunkeedii uu baaqi yahay waxaa laga qaadanayaa ama ay tusayaan nuugmadu shan markay gaarto inay wax ay ku xaaraantinimoobayaan mafhuum manduuqa xadiidka saas waay mafhuumkiisana waa maxay wixii shan ka yar inaanay waxba ku xarinmaynin ayb taas haysa marka shan wixii ka yar taxriim inuusan ku sugnaanaynin yaa xadiidka laga fahmaa manduuqiisuna shanta inay wax ku xarinma ku xarimna taxriim ay keenayso kaa marka qabso qaala xadaثna msdd bn musrhd qaala akhbarana ismaaciilu can أyuub can ibni abi mulayka can cabdاllahi bni الزubayr can caaئiشhaةa radi اllahu canha qaalat qaala rasuulu اllaahi salى اllahu عalayه ali wasalam rasuulku waxa uu yidhi laa tuxarimu اlmasatu nuugmada halmar nuugmada halmar yani dhuuqidda wala lmasataani laba jeer dhuuqidda waxba kuma xarimaan ma ay xarimaan laa tuxarimu ma xarimayso almasatu dhuuqmada hasha ah wala almasataani ama dhuuqmada labada ah ma xarimaan xadiidkan manduuqiisu wuxuu tusayaa inaanay masa iyo masatayn waxba ku xarinmaynin mafhuumkiisu laakiin wuxuu tusi karaa masataan wixii ka badan saddex iyo afar inay wax xarimi karaan taxriim uu ka dhalan karo soo sidaa maana marka laba mafhuum baa iscaariday xadiidkii hore mafhuumkiisa iyo midkan mafhuumkiisa kii hore mafhuumkiisa wuxuu ahaa shan wixii ka yar taxriim inuunan ka imaanaynin midkan mafhuumkiisana waxaa weeyaan laba masa wixii ka badan taxriim inuu ka imaanayo ila masada hadda radca un laga wadaa riwaayo kalena xadiidku uu ku soo aroorayoo laa tuxarimu aradcatu wala radcataani hal iyo labo saddex inay xarimayso marka bacd alculamaa baana saa u fahmay oo xadiidkan mafhuumkiisii ku camal falay oo iyagu yidhi saddex jeer hadduu nuugo taxriimka waa xasila laakiin culammada waxay yidhahdaan xadiidkan iyo midka aan soo dhaafnay labada mafhuum ee iscaariday waxaa xoog badan mafhuumka xadiidu khamsi radacaatin macluumaatin mafhuumkiisaa xoog badan maxaa yeelay riwaayadaa iyadu wax khilaaf a ma laha amaa haadihi riwaaya inkasta oo muslim haddana uu wariyey haddana yacni waxaa weeyaan waxaa ku jiro xadiidkan isagoo masataanka duruq saxiixa waa ku yimid laakiin bacdu ahlilcilmi baa waxay dhaheen innahu mudaribun idiraaba xadiidkan ku jiraa lagu sheegay marka cinda tarjiix xadiid culammadii xadiidka qaar ay ka hadleen iyaysanba ku saxsanaanina iyo midaan lagaba hadlin isku xoog ma noqonayaan marka kii hore marka lagama hadlin midkan laakiin waa lagu hadlay walidaalika marka labadooda kan aan lagu hadlin baa la xoojiyey oo culimmada markaa fuqahaau ahlilxadiid in badanoo ka mida ay xoojiyeen marka mafhuum lagama dhalinayo xadiidkan marka laa tuxarimu almasatu walaa almasataani manduuqiisa lagu camal falayaa amaa mafhuumkiisa lagu camal fali maayo mafhuumkiisa mafhuum kalaa caariday oo kii aan sheegnay shan markay gaaraanna waa taxriima xasilayo ilaa shanta iyadu layskuma diidana qoladaa xataa xadiidkan mafhuumkiisa camal siinayso iyagu shan kuuma diidan inay xarimayso ayb laakiin iyagaa lagu diidan yahay saddexda iyo afarta ayb saasaa markaa culamaau ahli taxqiiq ay tilmaamaan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi radki tuurmada cinda alfisaal qofka wax loo tuuro yani wax layska siiyo cinda alfisaali naaska go-idda agteeda ruuxa marka yacni qof ay ilmo u nuujiso ilmihii markay nuujiso nuugmadii u dhammayso xoogaa in layska siiyo ujradiina la siiyo ujro ma ahan hadda tan ujradeeda marka la siiyo in wax loogu daro loo ixsaan sameeyo ayb alradku marka radki waxaa la yidhaha waxa aan xadidnayn oon cabirnayn oo qofka loo tuuro layska siiyo oon xadidnayn marka ujradii markay qaadato waxna in loogu daro waxaa loogu darayaa radki la yidhaha marka taasuu rabaa marka inuu tilmaamo qala xadaثna cabdالlahi bn mxamedi النufayliy qaala ahbarana abu mucaawiya huwa mxamed bnu khaasim aضariir xadaثna bn اcalاء huwa mxamed bn اcalاء abu kurayd qaala anba'na bnu idriis an hishaam bn curwa can abihi can xajaaج bni xajaaj can abihi qaal qultu ya rasuula الlah waxaan idhi buu yidhi rasuulka ilaahayow maa yudhibu maxaa tegsiinaya canii aniga iga tegsiinayo madimata الradaaca madamata radaaca labadaba loo dabdiya madimata alradaacati nuugmada eedaynteeda nuujinta eedaynteeda maxaa iga reebayo oo iga celinayo iga tegsiinayo yacnii qofka inta wax loo nuujiyey hadhow in lagu sheeg sheegto uun lagu eedeeyo ninka inta laba sana aan wax u nuujinaayo ayuu ijaarkii iiga badi waayey iyo waxba isiin waayey waa isoo fiiri waayey iyo eedda nuugmada maxaa aniga iga bixinayo nuujinta eeddeeda qofka dee xaaskiisa ilmaha u dhashayna way nuujisaa mararka qaarna waxaa dhici karta inuu iyada inta furo oo iyadii markaa dee uu markaa ujro iyo wax uu siiyo ilmihiina markaa dabcan nafaqadoodiina uu la imaado marmarna inay naag kaleba u nuujiso ajnebi ah naagtaa marka u nuujinayso ujray waa la xisaabtami kartaa meeqaad isiinaysaa intaan kuu nuujiya intaasaan ku siinaya intiibuu siinaya waxna inuu ugu daraa markaa halkan u keeno qaala waxa uu yidhi maa yudhibu canii maxaa iga tegsiinayo qultu yaa rasuul allah maa yudhibu canii maxaa iga tegsiinayo madamata radaacati nuugmada eeddeeda qaala waxa uu yidhi alguratu addoon alcabdu weeyaan addoon ka bedel alcabdu addoon awi amatu ama addoon addoon inaad iska siiso ama addoon qaala nufayliyu xajaaj bnu lxajaaj alaslamiy ayuu yidhi isagu waa u abtiriyey wahada lafduhu xadiidkuna waa daciifo ninkaa marka xajaaj ibnu xajaaj ayaa ku jiro ayb oo markaa kalaam isaga markaa ayaa ku sugan ayb aabbihii marka alxajaaj ibnu malik alaslami ayaa la yidhaahdaa ninka aabbaha baabu maa yukrahu an yujmaca baynahunna min الnisaa baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baab yahay yukrahu la nacayey an yujmaca in la jamciyo baynahunna iyaga dhexdooda in la jamciyo waxa la nacayo oo min annisaa'i haweenka xaal ay ka mid yihiin yani haweenka in la jamciyo oo laysu guur lagu jamciyo layskugu keeno guur kuwa la diidayo la nacay caddaynteediibu u baabiya qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaana cabdullahi bnu muxamedin الnufayliy qaala ahbaranaa zuhayrun wahuwa zuhayr bnu mucaawiyata aljucfiy qaala ahbaranaa daawuud bnu abi hind can caamir can abi hurayra qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wali wasalama laa tunkaxu lmar'atu haweenayda lama guursado lama nikaaxsado calaa camatihaa eeddadeed korkeeda laguma nikaaxsado iyadoo eeddadeed aad qabto inaa iyadu haween gabaray eeddo u tahay markaa aad keento ood guursato walaalcammatu eeddadii lama guursado calaa binti akhiihaa walaalkeed gabadha u dhalay yacnii midday eeddada u tahay laguma guursado adoo gabadhii qabo eeddadii inaad guursata ma aha eeddada la sheegaynade waa midda la dhalatay aabbaheed ama eeddada ay aabbaheed ilma adeerka ay yihiin waa taas shaqo male iyadoo iyadu marka waxaa weeyaan eeddo eeddada marka iyadu eeddada la sheegaya waa marka midda gabadha yacni aad qabto aabbaheed la dhalatay midda ilma adeerka iyo laa ma aha wala almar'atu haweenaydana lama nikaaxsado lama guursado calaa khaalatihaa habaryarteed walaal khaalatu habaryartana calaa binti ukhtihaa walaasheed gabadheeda gabadhay habaryarta u tahay korkeeda laguma guursado walaa tunkaxu lkubraa midda weyn cala suqraa tan yar korkeeda laguma guursado wala suqraa midda yarna calalkubraa midda weyn korkeeda laguma guursado macnaha hadda tan laga wada waxay tahay waa tii horanbuu tafsiir ay u tahay kubradu waa eeddada suqradana waa gabadha eeddada loo yahay intaa u weyaan naag da weyn naag gabar yar laguma kor guursado ma ahan macnaheedu saas maahan walaa tunkaxu lkubraa midda weyn lama nikaaxsado oo eeddadii waay ama habaryartii waay cala suqraa midda yar korkeeda tan yarna waa gabadha habaryarta loo yahay matan eeddada loo yahay wala suqraa cala alkubraa qaala xadaana axmed ibnu saalix qaala ahbaranaa cambasatu marka inaan la jamcin karin waa gabarii eeddadeed gabarii habaryarteed lama jamcin karo qur-aanku taa ma tilmaamin sunnadaa tilmaantay waxayna ka mid yihiin marka kuwa loo reebay liajli اljamci liajli اljamci kuwa loo reebay lama jamcin karo haddii laakiin marka waxaa weeyaan mid ou furo ta kale marka yacni wuu guursan karaa ayb bishardi laakiin waa inay ciddada dhammaysato haddii ay alaaq alaaq baa'ina uusan ahayno rajci uu yahay alaaqu haddii alaaq rajcale uu yahay intay ciddada ku jirta eedda ma guursan karo gabadhiibuu furay ciddadii bay ku jirtaa eeddadiibuu haddana guursaday ma ansaxaysa macana maxaa yeelay fii xukmi zawja waayo gabadhan marka dalaaqa rajcada ciddada ku tirsanaysa waa naagoo kale wa way ku dhaxlaysaa dhaxalkii iyo meelo badan bay qaadanaysaa maa waxyaaba inta badan axkaam fara badanay naag ka tahay zawjo ay ka tahay ayb marka wuxuu leeyahay haddii marka ay ciddadu dhammaato eeddada waa soo guursan karaa markaasqur-aanku marka isaga wuxuu tilmaamay kuwa gabdhaha isla dhashay wa an tajmacuu bayna alukhtayni sunnadu waxay ku dartay gabarii eeddadeed gabarii habareerteed cilladan culammadu waxay yidhaahdaan qaraabo goyn inaan la noqonin ayb oo marka inaanay gabadhii eeddadeed intay isku xumaadaan calaaqadooda xumaato oo hadhow marka ay qaraabo goyn meesha ay ka dhacdaan la diidayaan waxaa la mida iyadana sidan masaladan iyada la mida milkulyamiin laba isla dhalatay gabari eeddadeed milkulyamiin laguma kulmin kara iyaguna milkulyamiin waxaan ujeedaa yacnii wadci laguma samayn karo oo hal mar yacnii laba gabdhood oo walaalo ah oad addoon ahaan u heshay waa waa addoommo waa ku ahaa karaan iyagoo walaalo ah laakiin inaad yacnii tan adoo markaa yacnii markaa u tegayo oo markaa ku istimtaacayo inaad middii kalena ku istimtaacdaan lama lama ogolo iyadana laa milkulyamiinaan lagu kulmin karin walaa nikaax laguma kulmin karo masalada marka milkulyamiinka daahiriyada iyo bacdi ahlilcilmi war badan ay ka keenaan sheekh maxamed alamiini shanqiidi baxi dheer ayuu leeyahay oo mas'aladaas si cajiib badan oo u baxiyey min xayu alusuul iyo maa lahaa iyo wamaa calayhaa risaalo marka wuxuu leeyahay kutubtiisa marka yacnii rasaa'il yaryaroo laga ururiyey iyay ku dhex jirtaa weliba mar waxay ahayd majlis fadwo lagu weydiiyey ahayd mas'aladan baa la weydiiyey markaasuu maa yuqaarib arbiciin safxa camalou qoray nacam uu yeeriyey can dahri alqalbi yaa marka uu ka jawaabaya safaruu ku jiray nacam zamankan culummadii soo martay wuxuu ahaa ragga ugu cilmiga badanoo ahaa mawsuuca oo dhammaystiranoo ahaa dhinac walba funuunta yani ayb marka baxfi dheer uu mas'aladan ka sameeyey marka aad uga hadlay qaala xadaana axmed bnu صaalix qaala ahbaranaa cambasatu qaala ahbaranii yuunus can ibni shihaab qaala ahbaranii qabiisaة bnu du'ayb أnahu samica abaa hurayrata ayuu maqlay yaquulu isagoo dhahayo nahaa rasuulu llahi sala اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu reebay an yajmaca bayna almar'ati wa khaalatihaa qofku inuu jamciyo kulmiyo bayna almar'ati haweenayda iyo wa khaalatihaa habaryarteed wa bayna almar'ati wa cammatihaa hawaanta iyo eedadeed qaala xadaanaa cabdullahi bn muxamed innufayliy qaala akhbaranaa khaطaabu bnu اlqaasim can khusayf huwa bnu cabdiraxmaan dacfi baana ku jira ninkan can cikrimata can ibni cabaas can اnabiy sal ly slam annahu kariha an yujmaca wuxuu kahday nebigu in la kulmiyo bayna alcammati waalkhaalati wa bayna alkhaalatayni waalcammatayni bayna alcammati eeddadii iyo waalkhaalati habaryartii wa bayna alkhaalatayni labadii habaryar waalcammatayni iyo labadii eeddo wayba isla dhasheenba kuwan ayb marka sidaasuu marka tilmaamay eeddo iyo habaryar wuxuu ka wadaa marka wa bayna man humaa cammatun wa khaalatun lahaa wulajeedku marka waxay tahay bilkhaalatayni aلصagiira miman hiya khaalat lahaa wاlkabiiraة minha aw اlaabawiyaةu wahiya أkhtu اlأmmi min abin habaryarta yani khaalataynka wuxuu ujeedaa baa la yidhi gabadha marka hooyadeed islaanta marka ku hooyada ah wahiya ukhtu lummi min abin oo ku aabbaha ah waalummiya kuna hooyo ah iyo midda yacni ku hooyada ah iyo midda ku aabbaha keliya ah waxyaabahaasu marka uu tilmaamaya u sheegaya halkan si kasto ay u ahaato yacni ama ku hooyo ku aabbaha ahaato ama ku aabbaha ahaato ama ku hooyo keliya ha ahaato wuxuu kaloo yidhi wayaxtamilu an yakuuna almuraadu biاlkhaalatayni alkhaalatu waman hiya khaalatun lahaa habaryarta iyo ciddii iyada habaryar ismu lkhaala ayuu ku sheegay taqliib taqliiban camataynkuna saana waa lagu macneeyey yacnii eeddada iyo midda iyada eeddada u ah habaryarta iyo iyada habaryarteed midda habaryarta habaryarta u sii ah yaa khaalataynka loo jeedaa buu leeyahay marka xadiidkan waa daciif ayb oo axaadiidtan marka hooyo iyo in la jamciyo iyo gabar iyo habaryarteed gabar iyo eedadeed in la jamciyo riwaayaadka abi hurayre unbaa ugu saxeixsan siduu imaamu shaafici sheegay amaa riwaayaadka kaleo dhan dacfi baa ku jira kanna marka khusayfkaas ku jira marka uu daciif ku yahay qaala xadaanaa axmed bnu camr bni sarx almisriy qaala ahbarana bnu wahbin qaala ahbaranii yuunus can ibni shihaab qaal أخبرنيi cروة بن الزبير أنه سأل cائشhaةa buu سu'aaلay زوج النبي صلى الله عليه ولي وسلم عن qowلihi buu weydiiyey وإن خفتm أnlا تqصدوu في اليتاmى فاnkixوu ma طاaba لكم miن النساء وإن خفتm haddaad ka cabsataan أnlا تqصدوu في اليتاmا gabdhaha agoonta ah ee aabbayaankood dhinteen inaa u cadaalad samaysaan fankixوu guursada maa طaaba lakum ay man طaaba lakum qofkii idinka idiin wanaagsanaado oo min النisaaءi haweenkii ka mida xaal ay ka mid yihiin manaa waulaaثa warubaaca labalaba saddex saddex afar afar u guursan aayaddaa baan su'aalay qaalad waxay tihi marka yabna ukhtii habar yar walaashay wiilkeedu hiya alyatiimatu waa gabadha agoonta ah takuunu fii xajri weliyihaa weligeeda ninka isaga iyada maamulayo gurigiisa ku nooloo joogto oo isaga uu markaa mas-uulka ka yahay tushaarikuhu fii maalihi maalkiisana la wadaagto maalkiisii markaa la wadaagayso yacni waxaa weeyaan gabar agoona oo iyadu markaa cidda cid ugu dhow ee tarbiyadeeda iyo mas-uuliyaddeedu saaran tahayna ay tahay in adeerkeed oo isiyada guursan karo in adeerkeed iyada guursan karo ayaa weli u ah gurigiisii bay joogtaa carabta marka laba caaday samay jireen hadday qurux badan tahayna dhaxalkiina ay iyadii iyo isagii ay isla leeyihiin maalka si aynan meel kale u geynin ayuu wuxuu ku dadaali jiray marka inuu inta guursado ciduu kala hadlayo awalba yacni markaa uga cabsanayona ma jirtee meher yar inuu ku guursado hadday qurux badan tahayna meher ma siinayo ma sii jirin hadduu meher siinayana waxaan laa'iq u ahayn buu sii jiray markaasuu sidaa ku guursan jiray iyada iyo maalkeedaba nafteedii iyo maalkeedii saas u haysan jiray marka haddii marka uu nacaayo oo ay aanay qurux badnayn ama isagu uusan dan ka lahayn markaas guurkuu ka meermeerin jiray isagina ma guursanayo cid kalena ma siinayo maalku si aanu u wareegin waa haynayaa marka maanta dhan taa marka ilaah waa la reebay marka aayaddan iyo midda kale suuratu nisaa iyadana ku jirto wayastaftuunaka fi nnisaa'i qul illaahu yuftiikum fiihinna wma yutlaa calaykum fi اlkitaabi fii yataama الnisaءi alatii laa tu'tuunahunna ma kutiba lahunna watargabuuna an tankixuuhunna aayaddaabaa alla uga hadlay ee aayaddan marka wuxuu leeyahay yabna ukhtii hiya alyatiimatu weyaan gabadha agoontaa takuunu fii xajri weliyihaa weligeeda qofka iyada mas-uulka ka ah gurigiisa ku nool tushaarikuhu fii maalihi maalkiisa la wadaagayso fayucjibuhu maaluhaa baa cajab gelinaya maalkeeda iyo wajamaaluhaa quruxdeeda fayuriidu weliyuhaa weligeediibaa marka wuxuu doonayaa an yatasawajahaa inuu isaga guursado bikayri an yuqsida isagoon ugu cadaalad samaynin fii sadaaqihaa meherkeeda naag iyadoo kalea sida loo guursan lahaa meherkii la siin lahaa ma siinayo fayucdiyahaa wuu siinayaa fayucdiyahaa markaa uu siiya dheh mila maa yucdiyahaa hayruhu isaga hayrkii waxuu siinayo marka uu siiyo yacnii qof iyadoo kale marka qof kale waxa uu siin lahaa ma siinayo ayb fayucjibuhu maaluhaa wa jamaaluhaa fayuriidu weliyuhaa wuxuu doonayaa an yatasawajaha inuu guursado bikayri an yuqsida isagoon uga cadaalad samaynin u dhammaystirin fii sadaaqihaa meherkeeda aan u dhammaystirin ayb fayucdiyahaa marka uu siiyo mila maa yucdiyahaa hayruhu hayrkii wuxuu siinayo oo kale fanuhu waa laga reebay marka arrintaa ayb ayb yacnii dadka markaa yacnii haweenta iyadoo kale ah ama qof kale markuu qof guursanayo intii uu siin lahaa ma siinayo ugu dhammaystiri maayo meherka ayb fanuhu waa laga reebay an yankixuuhunna inay markaa nikaaxsadaan guursadaan ilaa an yuqsiduu lahunna inay u dhammaystiraan meherka mooyaane oo cadaalad sameeyaan wayabluguu bihinna ay markaa gaarsiiyaan ay la gaaraan aclaa sunnatihinna sunnadooda yacnii meherka iyagoo kale la siiyo kan ugu sarrayn badan iyagoo kale gabdhaha iyagoo kale tan ay qaataan meherka ugu badan inuu siiyo marka min asadaaqi meherka wa umiruu waxaa la fara an yankixuu inay guursadaan maa daaba lahum waxa iyaga u wanaagsanoo min annisaa'i ah siwaahunna iyaga ka saaray haddaa iyadu aadan sidaa yeelayno meherka uga cadaalad samayna kuwa kala goobo raaji iyada ka tag baabkan marka maxaa ka dhexeeya calaaqada tarjamada iyo baabkan ka dhexaysa waa ma maa yukrahu an yujmaca baynahunna min annisaa hadda haween jamcintoodu xaaraan ay tahay laguma sheegin meeshaan allaahumma culammadu waxay yidhaahdaan haweenkaas marka labalabada iyo saddex saddexda iyo afar afarta loo guursanayo inay bannaan tahay noocaa jamaca unbuu ka raacayaa marka ila aayaddu waxay tilmaamaysaa fankixuu maa daaba lakum min annisaa'i mahna wa ulaaa warubaac labo saddex afar inuu nikaax ku jamcin karo haddaanay marka cillad kale jirin jamcintan waa jamcin bannaan awel wuxuu ka soo hadlaya jamcintii xaaraanta ahayd middan middii bannaanaydoo halkan uga hadla marka halkaasaa marka tarjamadu ay ka waafaqsan tahay xadiidka qaala curwatu curwa wuxuu yidhi qaalat caaishatu waxay tihi uma ina annaasa dadka istaftow waxay ka jawaab dalbeen rasuul اllahi sal ا slam bacda hadihi اlaayati aayaddan kadib fiihinna fii sha'ni اlyataamaa agoonta sha'nigooda faanzala allahu caza wajal alla wuxuu soo dejiyey wayastaftuunaka waxay kaaga jawaab dalbayaan oy ku su'aalayaan fi nisaa'i haweenkii qul waxaa tidha allahu allah yuftiikum idiin jawaabayo fiihinna fii sha'nihinna iyaga sha'nigooda wamaana alla waa idiin jawaabayaa yutlaa calaykum ama wamaana wuu idiin jawaabayaa yutlaa calaykum idinka la idinku akhrinayo filkitaabi kitaabka dhexdiisa la idinkugu akhrinayo aayadaha qur-aankana waa idiin jawaabayaan wey allana waa idiin jawaabaya aayadaha qur-aankana waa idiin jawaabayaan fii yataama nisaa'i haweenkii shanigooda haweenkii kuwooda agoonta ah sha'nigooda allaatii kuwaas oo laa tu'tuunahunna aydnan siinaynin maa kutiba lahunna wixii loo qadaray watarhabuuna aad doonaysaan markaa an tankixuuhunna watarhabuunadan marka fii iyo masdarkan yacni an tankixuuhunna ay nikaaxahunna in fii lagu qadaro iyo in can lagu qadaro labadaba bannaan tahay oo waxay ahayd iyagoo labadooda xaaladaa waxay kala ahaayeen hadduu jecel yahayna jamaalkeeda iyo uu cajabiyey quruxdeedana meer fiican ma siinayo taasaa laga waaniyey marka waxay noqonaysaa watargabuuna aad aad jeceshihiin an tankixuuhunna ay fii nikaaxihinna markaa can haddii markaa lagu loo qadarana lagu qadarana haddaad guurkooda nacaysaan oo idinku aydnan rabin iska daaya oo nimanka ay markaa kukufkoy keensadaan u guuriya meher iyaga u qalmana siiya iyaga iyo nimankooda u kala baxan qaalad waxay tidhi waladii dakara allaahu waxaa ilaahay uu sheegay annahu yutlaa calayhim in lagu akhrinayo fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa alaayat اluulaa waa aayadda hore allatii qaala allahu tacaala fiiha alla uu yidhi aayadaha sha'nigooda wain khiftum anlaa tuqsiduu fi اlyataama fankixuu maa qaaba lakum min الnisaa qaalat caaishatu waqowlu اllahi caza wajalla fi اlaayaةi اlأkhraa ilaahay qowlkiisa aayadda dambe uu leeyahay watargabuuna an tankixuuhunna hiya ragbatu axadikum midkiin nicistiisa weeyaan can yatiimatihi agoonta guriga u joogta ou naco allatii takuunu fii xajrihi gurigiisa dhexdiisa ah xiina takuunu qaliilata almaal waa marka maalkeedu uu yaryahay waljamaal quruxdeeduna ay yar tahay waa markayan quruxna haynin maalna meeshaysan ku haynin ma raba marka guurkii buu ka mancinayaa halkaasuu fariisinaya marka fa nuhu waa laga reebay marka aayaddan caaisha iyada marka waxay ku xambaartay can in lagu soo qadaro fa nuhu waa la reebay an yankixuu inay guursadaan maa raqibuu fii maalihaa fanuhuu an yankixuu inay guursadaan maa raqibuu waxa ay markaa jeclaystaan fii maalihaa maalkeeda iyo wajamaalihaa quruxdeeda ay ku jeclaystaan oo min yataama nisaa'i ah haweenkii agoontooda ah kuwaa inay guursadaan baa laga reebay ilaa bilqisdi mooyaane cadaalad dhammaystir ayb oo markaa ay u cadaalad falaan min ajli rabatihim canhunna min ajli raghbatihim yacnii nicidda ay nacayaan canhunna iyaga ay nacayaan darteed goormay nacayaan xiina kunna qaliilaati ilmaal oo marka yacnii maalkooda uu yaryahay oo ay maal yaryihiin taasaa markaa fanuhuu waxaa laga reebay an yankixuuhunna an yankixuu ha inay nikaaxsadaan maa raqibuu waxay jeclaysteen fii maalihaa yanii min ajli maa raqibuu fii maaliha wa jamaaliha min yataama annisaa ilaa bilqisdi mooyaane min ajli raqbatihim canhunna oo hadday marka maalii qurux ay leedahay quruxda iyo maalkaa darti inay u guursadaan waa laga reebay ilaa inay u dhammaystirayaan meherka meherka maahani hadday marka cid ay nacayaan ay jirtana waaba laga reebay iyadanay marka sidaa ay uga dhigaan qof marka aan guurkii marka ay uga xanibaan qaala yuunus waqaala rabiicatu fii qowli اllaahi caza wajalla wain khiftum anlaa tuqsiduu fi lyataama qaala yaquulu wuxuu dhahayaa utrukuuhunna ka taga in khiftum haddaad ka cabsateen haddaad cabsanaysaan faqad axlaltu lakum arbacan afar ayaan idiin xalaal yeelay iska daaya afartaa afar guursada iyada laakiin daaya qala xadaanaa axmed bnu moxamed ibni xambal qaala ahbaranaa yacquub ibnu ibraahim ibni sacad qaala xadaanii abi ayb can اlwaliid bni kaiir qaala xadaanii moxamed bnu camr bni xalxalat addiiliy addu'aliyuna waa la yidhaahdaa ana bna shihaabin ibnu shihaab xadaahu wuxuu u sheegay ana caliya bna alxusein xadaahu anahum xiina qadimuu lmadiinata markay madiino soo galeen min cindi yaziida bni mucaawiyana ay ka yimaadeen xaggiisa maqtala alxuseyn bni caliyin fii maqtali alxuseyn bni caliyin waqtigii xuseen bin cali la dilay dhexdiisana lagu jiray maqtal marka waxaa weeyaan ay fii waqti qatli alxuseyn bni caliyin waqtigii xuseen la dilayna ay ahayd xusein ciraaqa lagu dilay waa la socday cali bni xusein wiilkiisa zayn alcaabidiin isaga maalinkaa waa jiranaayey meel buu iska joogay markaa birti ma aysan haleelinoo ma aynan dilin nimankii inkaarta qabay waa marka isaga iyo dadkii kale xaasaskii iyo gabdhihii iyo waa la soo qaaday waxaa la keenay marka shaam yaziid ayaa loo keenay yaziid marka dhaqaalo fara badan xoolo ayuu siiyey gaadiidna waa soo saaray madiino geeye ayuu yidhi marka madiina marka la keenay cali bnu lxusein markaaba marka wuxuu leeyahy markuu ka soo laabtay yasiid agtiisa wakhtigii xusein la dilayna ay ahayd laqiyahu waxaa la kulmay cali cali bn xusein almiswar bnu makhramaa la kulmay faqaala miswar waxa uu yidhi faqaala lahu wuxuu ku yidhi hal laka ilaya min xaajatin ta'murunii biha hal laka ma kuu sugnaatay oo ma leedahay ilaya aniga ma iga leedahay min xaajatin dan ma iga leedahay ta'murunii bihaa aad i amrayso aan kuu sameeyo qaala waxau yidhi faqultu lahu waxaan ku yidhi laa maya qaala waxa uu yidhi hal anta mucdiya sayfa rasuuli illahi sal ly slam seeftii nebiga mid isiinaya adiga ma tahay fa innii akhaafu waxaan ka cabsanayaa aniga an yakhlibaka alqowmu qoomku inay kaaga qaalib noqdaan calayhi seeftan aniga waxaa jirta marka seef nebigu uu dagaalkii beder uu furtay oo uu helay oo dulfaqaar la dhihi jiray oo cali bn abi aalib uu siiyey oo u dhiibey calina marka xuseen iyo dadkiisii baa ka dhaxlay marka seeftii waxay gacantiisa soo gashay cali bn اlxusein zayn اlcaabidiin marka wuxuu leeyahay seeftan maadaama seeftii rasuulku ay ahayd dadku saysan kaaga qaadanin ii dhiibo aniga aan ku ahaaye adiga dadkii macnaha naad nin yarna markaa u ahaa cali bn اlxusein dabcan markaa hal anta mucdiya sayfa rasuuli illahi sal slam rasuulka seeftiisa mid isiinaya ma tahay fa innii akhaafu waxaan ka cabsanayaa aniga an yaklibaka alqowmu qoomka inay kaaga adkaadaan calayhi seefka ay kaaga adkaadaan weymullaahi ilaahay baaqi ahaanshadiisa ama dhaar alle eh weymullaahi dhaar alle ayaa qasamay dhaartaydu ay tahay lain acdaytaniihi haddaad isiiso laa yukhlasu ayb laa yukhlasu buu idin dhigaa lain acdaytaniihi haddaad aniga isiiso laa yukhlasu ilayhi la gaari maayo abaddan weligeed weligeed la gaari maayo inta yani aniga yani seeftaan la gaari maayo cidna ma gaarayso xataa yublaga ilaa nafsii inta nafsadeyda laga gaarayo nafsadeyda jaar laga gaaro aniga lay dilo la qaadi maayo ina caliya bna abi aalibin radia allaahu canhu cali bna abi aalib miswar baa qisadan ka sheekaynaya ina caliya bna abi aalibin radia allaahu canhu khadaba binta abi jahlin abu jahl gabadhiisau doonay alcawraa ayaa la dhihi jiray iyadoo muslimaday ahayd markaas gabadhii abu jahl ayuu doonay calaa faatimata faatimo korkeeda yanii faatimo uu qabay gabadhii abu jahl buu doontay marka inuu guursado waana muslimad dabcan iyado inay markaa yacni mushrikad ma aha suurtagal maaha maxaa yael hadday mushrikad tahay umabaysan bannaanaateen fasamictu rasuul اllahi sal ly slam nebigaan maqlay huwa yaqdubu isagoo qudbaynaya annaasa dadka u qudbaynayo fii daalika arrinkaa calaa mimberihi mimbarkiisa korkiisa haadaa wa ana yowmaidin muxtalimun haadaa kan qisadani way dhacday wa ana aniga oo yowmaidin maalinkaa muxtalimun qaangaar ah yani maalinku nebigu sida qisadan ay dhacaysa anu qaangaar baan ahaa buu leeyahay faqaala ina faatimata faatimo minii aniga ayay iga mid tahay wa ana aniguna atakhawafu waxaan u cabsanayaa an tuftana in la fidneeyo fii diinihaa diinkeeda diinkeeda in la fidneeyo yaan anigu u cabsanayaa qaala waxa uu yidhi uma dakara sihran uma dakara nebigu wuxuu ka sheekeeyey sihran lahu nin xididkiis ahaa oo gabar ka qabay waa abulcaas zaynaba binti rasuulilah ayuu qabay min bani cabdishamsin oo qoladaas ah fa ahnaa calayhi waa ammaanay fii musaaharatihi xididtinimadiisuu ku ammaanay iyaahu isagoo marka xidid la yahay axsana waa wanaajiyey qaala waxa uu yidhi xadaanii waxbuu ii sheegay fasadaqanii waa ii run sheegay wawacadanii waa ii yaboohayo ballanqaad buu i siiyey fawafaa lii waa ii oofiyey dagaalkii bederaa lagu qabtay markaasuu nebiga sii daayey wuxuu markaa kula shardhistay gabadhiisa zaynabe isaga ou qabo inuu u soo daayo oo madiine uu keeno soo fasaxo mar dambena inuusan soo raacin ciidan nebiga la soo dagaalgelayo labadiiba ugu run sheegay markii dambena waaba islaamay abulcaas nebigana nikaaxoodii hore ayuu u baaqi yeelay meelo kale inoogu imaan doontaa ninkaabuu marka aad xididtinimadiisa u ammaanay wa innii wuxuu yidhi markaa nebigu anigu lastu axarimu xalaalan shay xalaala ma xarimayo walaa uxillu xaraaman xaaraanna ma xalaalaynayo walaakiin wallaahi baan ku dhaartee laa tajtamicu bintu rasuuliillahi sal ly slam nebiga gabadhiisa iyo wa bintu caduwillaahi ilaahay cadowgiisa gabadhiisa kulmi maayaan makaanan waaxidan hal meel ku kulmi maayaan abaddan weligeed halkan marka waxaa laga qaadanaya aabbayaalku inay ilmuhu saamayn ku leeyihiin xataa ilmuhu dad wanaagsan ha ahaadaan aabbayaalku ta'hiir waa ku yeelan karaa ayb maxaa yeelay gabadhan marka iyadoo da muslimaday ahayd laakiin aabbaheed abujahal saamaynuu ku yeeshay sida aabbayaalka wanaaggooduba ilmuhu uu saamayn ugu yeelanayo qur-aanka soo kuma jirto wakaana abuuhumaa saalixan wa kaana abuuhumaa saalixan labadan wiil ilaahay wuxuu ku dhowray aabbahooda nin saalixa ahaa marka owlaadda dadka suusuuban hadday iyaguna fiican yihiin waa fiicnaan fiicnaan lagu daray waa fiicnaan fiican haddii marka dadka aadka u qaabka daran ilmahay dhalaanna suubanaantooda iyagu way anfacaysaa laakiin mar walba aabbihii dhalay ta'hiir unbuu ku yeelanayaa ibnuulqayim sidaasuu leeyahay ayb waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa shay bannaan haddii nebiga in lagu dhibo ay ka dhalanayso xaaraan uu noqona shaygan ayb cali hadda inuu gabar naag labaad ama mid saddexaad ama mid afraad guursado min xayu yacni aljumla way u bannaanayd laakiin dhibka rasuulka calayhi salaatu wasalaam yaa wuxuu ka dhigayaa shaygan xaaraan ka dhigaya ayb intaasoo dhan marka ibnuulqayim halkan tahdiibka uu ku sheegayaa waxaa laga qaadanaya waxyaabahaas dhan buu leeyahay waxaa laga qaadanayaa wafiihi taxriimu ada nebiy sal ll slam nebiga dhibkiisu inuu xaaraam yahay bikulli wajhin min alwujuuh wain kaana bificlin mubaaxin xataa shay bannaan oo mubaaxaba ha ahaado faidaa ta'adaa bihi rasuulu اllahi sala اllahu calayh ali wasalam hadduu nebigu dhibsanayo oo ku dhiboonayo lam yajuz ficluhu in la sameeyaa ma bannaana liqowlihi tacaala wamaa kaana lakum an tu'duu rasuula allah rasuulka ilaah inaad dhibtaan idinma aha shay bannaan nebigu dhibsanayaan samaynayaa ee maxaa ka dhalanaya dhib rasuulaa ka dhalanaya shaygan marka xaaraan buu isu beddelayaayu noqonaya ayb waxaa kaloo ku sugan wafiihi baqaa'u caari alaabaa'i fi alacqaab waxaa ku sugan buu leeyahay aabbayaalka ceebahoodii inuu uga baaqi noqon uu baaqi noqon karo ilmahoodii uu ku baaqi noqon karo liqowlihi uu yidhi bintu caduwi illaah ilaahay cadowgiisa gabadhii uu dhalay fadalla calaa anna lihada alwasfi ta'hiiran fi lmanci waxaa laga qaadanayaa buu yidhi wasfigaas abujahal hadduusan ahaa lahayn xukunku sidaan inaanu noqon lahayn kownuhaa gabadhan abujahal ou dhalay ayaa nebiga ka caraysiisay calayhi salaatu wasalaam ayb marka in yacni bintu caduwillaahi in la yidhaahdo haddaysan xukunka manciga saamayn aysan ku lahaa lahayn lama soo qaadeenba isaga bintu caduwillaahi lama dhaheen wa ilaa lam yadkurhu maca kownihaa muslimatan iyadoo muslimada ma lagu tilmaameenoo bintu caduwillaahi isaga loogama dhigeen markaa sidaa looguma sheegeen wa calayhi baqaa'u aharu salaaxi alaabaa'i fi alacqaab waxaa kaloo looga qiyaas qaadanayaa aabbayaasha salaaxooduna ilmaha inuu marka u soo gudbayo liqowlihi tacaala wa kaana abuuhumaa saalixan buuliahan taasaa marka laga qaadanaya qisada wa fiihi awdaxu daliilin calaa fadli faatima xadiidka waxaa kaloo ku suganuu yidhi deliil kan ugu waadixnimo badan faatima fadligeeda wa annahaa sayidatu nisaa'i haadihi alumma ummaddan yacnii haweenkooda midda sayidada u ah inay tahay likownihaa badcatun min annebiy sal l slam oo isagii baa wuxuu leeyahy faatima qayb aniga jirhkayga ka mida wayn innahaa minii anay iga mid tahay waa qayb jirhkaygii ka mida fadligeeday tusee marka waxa iyada dhibaya aniga idhibaayuu yidhi rasuulka calayh salaatu wasalaam marka nebiga in dhibka laga daayo waa calina waa iska daayaba marka uma uusan laabanin marka arrintan lamid maaha arrimo yacni dad kale nebiga loogama qiyaas qaadan karo laakiin isaga xukunkan sidaanu ku lahaa marka qaala xadaanaa axmed ibnu yuunus waqutaybatu bnu saciid almacnaa qaala axmed ahbaranaa alleyf qaala xadaanii cabdullahi bnu aan ka booden qaala xadaanaa moxamed bnu yaxya bni faris qaala ahbaranaa cabdirazaaq qaala anba'anaa macmar can الzuhriy can curwata wacan ayuuba can ibni abi mulayka bihada alkhabari qaal fasakata caliyun radia allaahu canhu cali wuu iska dhaafay can dalika اnikaaxi nikaaxa cali waa ka aamusay waa iska joogay waa iska dahayey farahu ka qaaday arrintaa markuu nebigu sidaa yidhi waa iska dahayey qaala xadaanaa axmed bnu yuunus waqutaybatu bnu saciid almacnaa qaala axmedu qaala ahbarana alleyt qaala xadaanii cabdullahi bn cubayd illahi bn abi mulaykata alqurashiy altaymiy ana almiswara bna mahrama xadaahu annahu samica rasuula اllahi sal l slam cala almimbari yaquul ina banii hishaam bni mugiira reer bani hishaam ibni mugiira waa abujahal qoladii uu ka dhashay waa abujahal waxaa la dhihi jira camr bnu hishaam ayb marka gabadha adeeradeed iyo waay waxaa nebiga u yimid markii hore cali baa doonay ilmihii markaa dadkii qaraabadeeda ah adeeradii baa wuxuu yidhahda u kaadiya rasuulkaan soo su'aalayna iyagii baa marka rasuulka u yimid sidaan marka uu maqlay ayaa nebigu u hadalkan yidhi ina banii hishaam ibn almugiira ista'danuu way idin dalbadeen an yunkixuu ibnatahum gabadhooda inay u guuriyaan min caliy bni abi aalib falaa aadanuu muxuu idin dhihi marka min caliy bni abi aalib haye markaa dabcan qisada marka waxaa ku jirta waa u yimaadeen sidaabay ka codsadeen nebigu waa diiday marka wuxuu yidhi falaa aadanu idmi maayo uma laa aadanu ma idmaayo uma laa aadanu ma idmayo saddex jeer buu marka ku celiyey marka arrin khatar ah weeyaan marka oo cali markaa xukunkan marka iidaha rasuulka dhibkiisa ka dhalanaa darteedu xaaraan ku noqday marmarkii horeba si kaleba inuu u guursado gabadhan haba u bannaanaatee laakiin macnahan buu xaaraan ku noqday ilaa an yuriida bnu abi aalib cali bn abi aalib inuu doonayo ma ahani an yualliqa bnatii inuu gabadhayda marka furo uu sii daayo maahani wayankixa bnatahum gabadhooda uu guursado fainama bnatii gabadhayda faatima badcatun minii waa cudwi ama qayb jirkayga ka mida yuriibunii waxaa i shaki gelinayo maa araabahaa waxa iyada shaki gelinayo wayu'diinii waxaa i dhibayo maa aadaahaa waxa iyada dhibayo walikhbaaru fii xadiidi axmed ahbaranaadana xadiidka axmed ibnu yuunus ay ku jirtaa ayb xadiidkan marka bukhaariy muslim baa wariyeen marka meesha de jamcintu baabka ila wuxuu ahaa baabu maa yukrahu an yujmaca baynahunna min الnisaa kuwa la diiday waxaa ka mida bintu rasuulillaahi iyo bintu caduwillaahi in meel lagu kulmiyo kuwa la diiday ka mid tahay marka abu daawuud uu soo geliyey laakiin iyagu maahan kuwo sabab nasab iyo sabab wax kale ku tacalluqee waa sabab marka manaadka ama cillada waxay u noqonaysaa iidaha rasuulka dhibka rasuulka rasuulka wixii dhib soo gaarsiinayana walow markii hore haba bannaanaadaane marba hadday dhib u keenayaan waa xaaraam بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم